alkafaa'atu kafaa'adu hiya almusaawaatu bayna zawjayn labada qof waa inay isu dhikamaan fi diini xagga diinta waay laba qof oo ahlu diina wa haadihi biitifaaqin inay xagga diinta isaga mid noqdaan mutafaq baa lagu yahay ilaa fi ziwaaji lmuslimi alkitaabiyata ninka muslimkaa gabarh ehlu kitaab oo yani mushrikada ehlu kitaaba wuu guursan karaa taa qur-aankii baa kusoo aroray oo markaa way banaan tahay laakiin naagto ayadu ma guursan karto nin ehlu kitaaba ma guursan karto nin ehlu kitaaba gabar muslima ma guursan karo lama ogolo qaala allahu tacaala walaa tankixu lmushrikaati gabdhaha mushrikaadka ha guursanina xataa yu'minna ilaa ay mu'minaad noqdaan oo iimaan la yimaadaan ilaahay rumeeyaan wala ammatun addoon mu'minatun oo mu'minaa khayrun ka khayr badan min mushrikatin mid gaal ah walow acjabadkun haba idin cajab gelisa waay quruxdeeda iyo waxeedan kale walaa tunkixu lmushrikiina ragga mushrikiinta oo gaaladaana ha u guurinina gabdhaha muslimaadka xataa yu'minuu ilaa ay ilaahay rumeeyaan wala cabdun addoon mu'minun oo mu'mina yaa khayrun ka khayr badan min mushrikin gaal walow acjabakum haba idin cajab geliya kaas mushrikaa can abi hurayrata radi allahu canhu ana abaa hindin abaa hindin ninka la yidhaahdo xajaba nebiya nabiga ayuu ayuu toobay sala allahu alayhi wasalama fil yaafuuqi ayuu ka toobay meeshaa maskaxdaa wey yaafuuqa halkaa maskaxdaa le halkaasuu ka toobay nabiga fa qaala nabigu wuxuu yidhi sala allahu alayhi wasalam yaa bani bayaada ree bani bayaadow ree bani bayaaduhu waxa weeye ninkaan abaa hindin la yidhaahdo qoladii uu addoonka u ahaan jiray oo xoreeyey wey qarnin la xoreeyey baa qoladaasa xoreysay yaa bani bayaada ankixuu abaa hindin abaa hindi u guuriya gabdhihiina u guuriya wa ankixuu ilayhi asagana ka guursada oo gabdhihiisa ka guursada ay ay ninkaa nin wanaagsan weeye waayo ka guursada adinkuna gabdhaha u guuriya wa qaala wuxuu yidhi nabigu in kaana hadduu ahaado fii shayin shay oo mimaa t yani waa yatadaawowna aa isku daaweynaysaan bihi shayga khayrun khayr hadduu kusugayo falxijaabatu toominka waay waxa aad isku daaweynaysaan shay khayr leh oo daawo leh hadduu jiro waa toominka toominkaasunbaa ugu khayr badan maxaa toominku daawu leeyahay rawaahu abu daawuud baa wariye walxaakim nusuustan marka waxay tilmaamaysaa balaadafiir wey u guuriya ninkaan markii la leeyahay abu daawuud baa wariyey walxaakim waxasanahu alxaafidu fi talkhiis wasayaati fi lkhaatimati qowlu nabiy sal lay slam lifaatima bintu qays gabadhi alqurashiyati ankixi usaama binu zayd guurso mawla nebiy aha sal lay slam welidaar qudmiyi kaanat ukhtu cabdiraxmaan bin coof waa gabarh reer qureysheeda taxta bilaal bin rawax bilaal bin rawaxa qabay ninkii lasoo xoreeyey wa fahaataani labadaan gabdhood qurashiyaani qurashiyataani way laba gabdhood oo quraash ah walulaa midda hore taxta mawlan mid addoon lasoo xoreeyey ayay guursay waa usaama binu zayd zayd binu xaaris uu nabigu xoreeyey usaamo oo wiilkiisi u yidhi guurso wa haaniyatuna taxta catiiq catiiqin mid lasoo xoreeyey waay waa bilaal ose abubakar uu xoreeyey fa haadihi nusuusu saabiqatu tufiidu waxay faa'iideynaysaa ana alkafaa'ata fi diini un faqat waa diinta keliya o haday labada qof muslim yihiin ahlu diinna yihiin waa bas fa huwa almuctabaru fi lmusaawaat bayna zawjayn duuna shayin siwaahu waruwiya can bacdi saxbiyi wataabiciina walimaam maalik baa laga wariyey walahum aylane ina akramakum cinda allahi atqaakum baa ilay taasna way u deliishanayaan wamaa taqadama fi zawji lmaxmuud wixii kusoo hormaray idaa ja'akum hadduu idin yimaado man tardawna diinahu wa khuluqahu faankixuuh walaakin iljamhuuru jamhuurtu waxay qabaan calaa ana alkafaa'ata aktaru inay ka badan tahay min addiini diinta keliya on laga fiirin maayo faqad oo keliya waa lixadiidi caliyin asaabiq fi salaat alqaa'il yaa caliyu caliyow laa tu'akhiri alayima gabar yacni guur la-aana haddiba ha u dhigin idaa wajadta haddaad hesho oo lahaa kufan kuf haddaad u hesho kufku marka islaamnimada un keliya maya ashyaa kalaa jiro walixadiidi jaabir laa laa yuzawiju nisaaa haweenka ma guuriyo ila alawliyaa awliyadooda unbaa guuriso walaa yuzawijna awliyaduna uma guuriyaan min gayri alakfaa qof aan kufahayn uma guurinayaan falkafaa'atu cinda aljamhuuri fadlan can iddiin diinka markii xagga la dhigo muctabaratun biumuurin umuur kalaa laga fiirinaya wahiya salaamatu min cuyuubi nikaax qofka gabadha laga loo guurinayo waa inuu cuyuubu nikaax waa inuu yani uu ka nabad qabo allatii tuujibu lfasqa fasqa waajibinaysa cunadii iyo baraskii iyo juudaamkii iyo waxaasoo dhan waa inuu yani aamin ka yahay qofka waa wixii fasqu nikaaxa keenaysa oo wax markii nikaaxii la xirayba oo ay qofki ismehersadeen kadib fasaq u banaynaysay intayna weli ismehersanin haddayba sababihii ku sugan yihiin see u guursan karaa ma guursanayaa laleeyahy waayo taas waa waayahay kuf uma aha laleeyahy walxoriyatu xorriyadana waa la fiirini qofku waa inuu xor yahay wanasabu nasabkana waa la fiirini wasanaacatu shaqada uu ninku hayana waa la fiirinaya wazaada shaaficiyu wuu ku ziyaadiyey alcifa qofku waa inuu qof dhowrsoon yahay oo qof yani cafiif ahoo dhowrsoon oo xumaanta iska ilaalinay falaysa faasiqu nin faasiqa kuf an lisaalixatin gabar saalix oo muminaa kuf oom ah wazaada abu xaniifa wuxuu ku ziyaadiyey alyasaar xoolo waa inuu leeyahy waa lixadiidi axmed wanisaa'i walxaakim ina xasaba ahli dunya ahli dunyaha nasabkoodu aladi yani aladi aladi kii weeye yadhabuuna ilayhi almaala waa qofka maalka oo la imaanaya nasabkoodu kaas un wa ya qofkii xoolale maanta hadda yaa diidaya meel kastaba ha ka yimaade haddii la yidhaha mar xool uu leeyahay khalaas dhabarka un baa la saaranaya waaye wax kastaba haal maanta kufku waxaa weeye u ninku inuu xoolo leeyahy ya ama dibadda u dhoofaya un kali marxaban faliana alcaraba wa ama nasabu nasabkii waaya marxaban marka ama diinu diinkii fali nusuusi saabiqa diintu in laga fiirinayo yani kafaa'ada nusuustaas oo dhan baa u daliila wa ama salaamatu min alcuyuub faliannaha idaa wajabat faska nikaaxi bacda inci- inciqaadihi markuu guntamay kadib ba haddii fasakhi loo ogolaaday fa owlaa an tamnacahu qablahu qabla caqdi caqadkii inay manciso yaa kasii owlaysan waay wa ama alxuriyatu xornimadan markaa inayna kof noqonaynan adoon inuuna gabar xora guursanaynin falitakyiiri nabiyi sala allahu calayhi wasalama asaabiq waaye kusoo hormaray fi lcidqi libariira lamaa cataqad bariiro markay xorowday ninkeedi khiyaar baa loo geliy muqiisaa way ka dhaqaaqday wey dee ku foomay ahayn wa ama nasabu faliana alcaraba ashrafu min alcajam wa qurayshun ashrafu lcarabi wa ashrafu qurayshin banu haashim wa banu mudalib wahaakada adu markaa adilo fara badan ayuu markaa halkaa uga ogsugohayaayo uu leeyahay wahaakada laakiin xaasilku waxaa weeye ashyaadaasoo dhan kafkaa laga fiirinaya waa kafaa'ada labada qof inay isaga mid noqdaan laakiin imaamu shaafici baa wuxuu leeyahay radia allahu canhu laysa nikaaxu hayri lakifaa'i xaaraaman bur kufka hadda waa la fiirinayaa laakiin qof aan kuf ahayn guursigiisu xaaraam ma aha yuraddu bihi nikaaxu nikaaxa looma radinayo wa inamaa huwa taqsiirun weeye bilmar'ati waalowliyaa gabadha haddayna nin kufkeeda a guursantay ayada unbaa xaqeedii wax ka maqan yahay ama ninkii weliga ah hadduuna kuf uuna u guurinin gabadhii asaga unbaa taqtiir taqsiir sameeyo ag xaqiisii uu ka tagay u lahaa laakin nikaaxu waa saxiix faidaa raduu hadday raalli noqdeen bicadami lkufi saxa alcaqdu caqidkii waa ansaxaya wa kaana xaqan lahum buu noqonayaa tarakuhu kufku wuxuu noqonayaa xaqa iyagu ay lahaayeen oo isaga tageen ya walow lam taclam in mar'atu naagtu lam taclamin zawjatu haddayna ogaanin oo ukrihad lagu ikraaho calaa gayri kufihaa falahaa fasqu nikaaxi inay fasakhatay leedahay markaas hadday raalli noqotona waa caadi marka kufku sidaa qaalat caaishatu waxay tii radia allahu canha ina nabiya sala allahu alayhi wasalam tazawajaha caaishuu nabigu guursaday waayo bintu sitti siniin lix sana iyadoo jirto waa markii la siinayo nabiga oo aabbaheys abubakar uu warsaday nabiga la siiyey waxay ahayd lix jir bay ahayd wa udkhilat calayhi nabiga waa loo dhisay waayo bintu tiscin sagaal sanay jirtay wa makasad cindahu agtiisa ay ku nagaatay tiscan sagaal sano ayadoo sagaal jir ah aqalka loo geliyey sagaal sano oy haddana wada joogo siddeed iyo toban sana iyadoo jirtay marka ayuu nabigu dhintay rawahu lhamsatu wazaada muslim wamaata canha nabigu uu ku dhintay wahy uu ka dhintay wahya bintu hamaaniya cashara sana sideed iyo toban sana jirta marka cilmigaa farada badan iyo waxaasoo culuuma sagaalkii sano ay nabigu wada joogeen ayadoo da'deeduna ay yartahay inba intaasoo cilmigaa soo naqlisay gabaraadu u dheg badan bay wa fii riwaayatin tazawajanii rasuulullahi baa i guursay sal alay waslam fii shawaal bishuu nabiga doonayay ee uu caaisho warsanaya la siinayay bil shawaal bay ahayd wa banaa bi wuu idhistay oo fii shawaal shawaal buu haddana i aroosay fa ayu nisaa'i rasuulillahi sal alayh wasalam haweenka nagi nabiga teebaa kaana uu ahaadayo axdaa cindahu mini nabiga haweenkiisa midda uu aniga iga jecel yahay ama agteyda uga dheef badan waa teebay leedahay ma jirto wey ay aniga unbaa yani ugu horeeyo taasay le ugu horeysa haweenka nabiga wa kaanat caaishatu waxay ahayd tastaxibu mid jecel an tudkhila nisaa'ahaa fii shawaal gabadh alla gabadhi ayadu ay gacanta ku hayso ay guurkeeda maamulaysa bisha shawaal bay aroosi jirtay waa bisha iyada la doonay oo la aroosay wey marka waa bil baraka badan soo maaha gabadhi ayadoo ay aroosinaysana bisha shawaal bay ku aadi jirtay ay dhisi jirtay wey can buraydata radi allahu canhu qaal khadaba abubakri abubakr baa doonay iyo wa cumar cumarbo radia allahu canhuma faadimatay dooneen faadimata bintu rasuulilah sala allahu alayhi wasalam faqaala rasullahi wuxu yidhi sal alau alay wasalam inahaa sagiiratu way yar tahay si abubakr markuu ku yii wuxuu ku yidhi way yar tahay sida cumarna wuxuu ku yidhi weli waa yar tahay faqadabaha caliyun baa soo doonay radi allahu canhu fazawajaha min wuu u guri sida cali baa u guri xagga nasabaanna way isugu dhawaayeen da ahaanna way isugu dhawaayeen sida cali nafsigu uu ka yaraa raggaano kale uu ka yaraaye marka way isu daayaraayeen marxaban marka gabadha ninka weyn waa loo guurin karaa laakiin haddii un yani ninka yaraa loo guuriyana uu sii fiican baa leeyahy sidaa unbaa yani ulfada iyo maxabada saa unbaa kusii wanaagsan baa le labada qof oo isku daada fazawajaha minhu uu u guriyey rawahu nisaa'i baa xadiidka wariyey wallahu aclam aclam allah subxana yajuuzu alcardu calaa ahli lfadli fadliga in loo bandhigo gabadhii guurkeedii loo bandhigo way bannaan tahay wey min waliyilmar'ati gabadha weligeedii baa bandhigayo in oo ninkii ehlu khayrka ahaa iyo ehlu fadliga ahaa yay waxay leedahay diyaar waxaan u ahay inaan isguursanno dee adiga kaa suuroobeyso waayahe waa u bandhigi kartaa wax dhibaana male wey can ibni cumar waxaa laga wariyey radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi ta'ayamat waxaa garoobowday xabsa xabsa bintu cumar baa garoobowday min khunays binu xudaafata ninka la yidhaha asahmiy reer sahmi loo nisbeeyey ayay ka garoobowday xaggiisa ninkaas ayahay biwafaati zawjiha khunays baa dhintay wa kaana badriyan buu ahaa dadkii beder ka qayb galay buu ahaa dagaalkii beder ku jire markaa kadib uu dhintay weeye asagoo si caadi isaga dhintay weye wa kaana min asxaabi nabiyi buu ka mid ahaa sala allahu calayhi wasalama twufiya waa la oobsaday bilmadiinati madiine ayaa lagu oobsaday faqaala cumaru cumar baa wuxuu yidhi carartu waan bandhigay xabsata xabsa ayaan u bandhigay calaa cuhmaan cuhmaan binu cafaan baan u bandhigay faqaala wuxuu yidhi saanduru waan fiirsanayaa fii amri amarkayga waan ka soo fiirsanayaa we gabadha aad yacni ii bandhigtay bal waan ka soo fikirayaa fa labistu waan nagaadee layaaliya habeeyaalo dhowr beri baan sugayay uma laqiyanii wuu ila kulmay faqaala wuxuu yidhi qad badaa lii waxaa ii daahirtay oo ii soo baxday allaa atazawaja inaana guursanin yowmi haada waktigan hadda maanta aan joogo diyaar oo mayhi buu yidhi wax guur la yidhaahdo saasaa ii soo baxday ay alaanada yani yani waa un hadda waktigan aan joogno waa yowmida uu sheegayo waa zamankan hadda aan ku jirno waktigan aan ku jirno inaana guursanin baa ii soo baxday buui fa laqiitu abaabakar baan haddana la kulmay asidiiqa faqultu waxaan idhi in shi'ta haddaad doonayso zawajtuka waan kuu guurinaya xabsataan kuu guurinaya fasamata abuubakar wuuba iga aamusay buu idhi oo asagu jawaabna ima celin waan ka soo fiirsanna xataa ima odhanin wa kuntu waxaan ahaaday buuhi awjada mid carab badan oo calayhi calaa abi bakrin minii aniga xaggeega calaa cusmaan waaba uga carab badnaa buuhi oo cusmaan oo asagoo gabadha intaan u bandhigay yidhi unkaan kasoo fikiri markaa bacdigeedna yidhi yacni waktigan hadda guriga ma suuroobi karo waayahay waxaabay iga soo carab badnayd buu yidhi abubakar asagoo wax jawaababa ima celinishi buu iga yidhi fa labitu layaaliye habeena dhowrahan joogayoo uma qadabahaa rasuulullahi baa soo doonay sala allahu calayhi wasalama nabigaaba soo doonay markiiba gabadhi warsaday fa ankaxtuhaa iyaahu waan u guuriyey nabigaan u guuriyey fa laqiyanii abubakrin markii nabiga lagu nikaaxiyey abubakar baa ii yimid buu yidhi faqaala wuxuu yidhi lacallaka ma laga yaabaa wajadta calaya inaad ii carootay xiina waktigii carata aad bandhigtay calaya dusheeda xabsata xabsa aad ii bandhigtay oo falam arjic aana celinin ilayka xaggaaga shay-an wax jawaaba aana kuu celinin inaad carootay ma laga yaabaa qaala cumaru wuxuu yidhi qultu waxaan idhi nacam aad baan kuugu cadhooday buui xayl gabadheedii baan kuu bandhigay oo kugu ikraamay marka wax jawaabana iimaanan soo celinin waan kuu cadhooday saasuu ku yidhi qaala abubakrin wuxuu yidhi innahu sha'niya lam yamnacnii igama mancinin an arjica inaan celiyo ilayka xaggaaga waayo jawaab aan kaaga celiyo fii maakii cararta aad ii bandhigta calaya dushayda ilaa anii anigu kuntu waxaan ahaaday calimtu mid og anna rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qad dakarahaa gabadha inuu sheegayo inuu gabadha doonayo nabigaan ogaa buu yidhi hadee se abubakar dadka wuu oga dhowaa nabige ruux khaas aba asagaa kasii khaasanaaye marka wuxuu yidhi waan la socday inuu nabigu doonayo oo uu xabso sheeg sheegayaan ogaa buuri falam akun ma aana ahaanin buu yidhi liufshiya mid faafiya sira rasuulilaahi sala allahu calayhi wasalam haddaan ku odhan lahaa war gabadha nabigaa rabee qof kalena ha u bandhigina aamus haddaan ku dhihi laha inaan sirta nabiga sii sheegaan ka yaabin maxaa yele sirtuna lama faafiyo dee waaya walow taraka hadduu iska dayn lahaana qabiltuha inaan aqbalaan raba yidhi marka waxaan kuugu jawaabaan ma garan waayo ya sirta nabiga inaan faafiyana waan diidayey waa igabasna waan dhihi waayo inuu nabigu ka baxaan ka yaabo hadduu ka baxa kolla aniguma daayana waan kaa aqbali lahaa buui ya markaa de waaya saasaa marka igu kaliftay buui inaan shib iska idhaa rawahu lbukhaari baa xadiidkaa wariyay can sahal binu sacdin waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaal kunnaa waxaan ahayn cinda nabiyi sala allahu alayhi wasalam nabiga agtiisa ayaanu ku sugnayn fa jaa-at waxaa u timid imra'atun gabar baa u timid tacridu nafsahaa nafteeda ayay u bandhigaysaa calayhi nabiga u bandhigaysaa oo waxay tiri rasuulka ilaahayow yacni naftaydii baan kuu soo bandhigay haddaad doonta i guurso waayo taasay ku tidhi fa khafada nabigu wuu raariciyey fiihaa gabadha fiigeeda annadra an nadara fiiradii wa rafacahu wuu kor yeelay kor iyo hoos buu u fiiriyey oo yacni way fadh wuu fadhiyey nabiguye markaasay soo ag istaagtay oo markaasay isu bandhigtay marka korna wuu u fiiriyey hoosna wuu u fiiriyey marka caadi buu u dhowray wey ya fiihi aayahay marxaban fiihi jawaazu nadari ilaa man tacarada nafsaha qoftii soo bandhigto oo inaan yacni i guursataan doonayaa ku tidhaahdo inaad fiirin karto caadi aad u fiirin karto kaasay kutusinaysaa dee ay guurka sunadiisi way haddaad qodka u fiirisa wejigiisa iyo rawaahu lkhamsatu baa xadiidkaa wariyey wa fii riwaayatin qaala anas binu maalik baa wuxuu yidhi oo qaadimkii nabiga ina imra'ata naag yaa caradad nafsaha nafteeda bandhigtay cala nabiyi sala allahu calayhi wasalam mar danbuu markaa ka sheekeynaya anas oo haddii uu weynaaday asxaabtana raggii ugu dambeeyey buu ka mid ahaaye aad buu u cimri dheeraaday ilahay baa cimri ku irsaaqay nabiga ducadiisa ku dhan waayahay markaasuu ka sheekeeyey wuxuu yidhi gabar baa nabiga isu bandhigtay fa daxikad waxaa qosashay ibnatu anas gabar yaroo anasku uu dhalay naftiisa markuu qisadii ka sheekeeyey anas ayay qosashay faqaalad waxay tidhi ma aqalla xayaaha alla taas xishoo darana qof socoto intay umaatay ti rasuulka ilaahay waan ku doonaya ay guursa tiri waaye maa aqala maxaa ka yaro ma kaana aqala kaanadu waa iska zaa'ide wamaada tacajubada yani ficil tacajubka dhexdooda lagu ziyaadiya meelaha la ziyaadiya ka mid maa kaana aqala ee maa aqala xayaaha xishoodkeeda maxaa ka yar bay tiri faqaala anasun baa wuxuu yidhi hiya khayrun minki way kaa khayr badan tahay carada nafsaha nafteedii bay bandhigtay cala nabiyi sala allahu alayhi wasalam nabigay u bandhigtay hadda adi waxba ma ogide waayahay way kaa khayr badnayd waay taasuu yidhi waayo nasal llaha sitra watawfiiqa wallahu aclam albaabu haali fi lmuxaramaat haweenkii maxramka ahaa ee nikaaxu aan qabanaynin waayo bayaanu niswati haweenkii caddayntoodiibuu u baab yahay allati waayahay yuxarimu la xarimo nikaaxuhuna walaa yasixu sharcan sharciga wuu ku ansaxaynin way haweenka maxramka qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi xurrimad calaykum waxaa laydinka xarimay ummahaatukum hooyayaalkiin wa banaatukum gabdhihiinna adinku aad dhasheen wa akhawaatukum walaalihiin oo idinla dhashay wa cammaatukum eedayaalkiin wa khaalaatukum habaryaryaalkiin wa banaatul akhi walaalkaa gabdhihii u dhalay adeerkaadu ahayd wa banaatul ukhti walaashaa gabdhahay dhasho abtigaadu ahayd wa ummahaatukum waayahe waayahe wa ummahaatukum hooyayaalkiin allaatii kuwaasoo ardacnakum idin nuujiyey wa akhawaatukum gabdhihii walaalihiin ahay oo min aradaacati nuugmada aad ku walaalowdeen naaska aad wada nuugteen wa ummahaatu nisaa'ikum haweenka aad qabtaan hooyayaalkood waa sodohdii wey wa rabaa'ibukum allaatii fii xujuurikum wa rabaa'ibukum rabaa'ibukum gabdhaha rabiibooyinka layidhaha allaatii kuwaasoo fii xujuurikum adinka dhabtiinna ahaaday oo min nisaa'ikum haweenkiinna xaggooda ka ahaaday ay dhaleen allaatii haweenkaasoo dakhaltum bihinna aad dukuusheen ay gabdhaha rabiibada la yidhaahdo waa islaamta aad qabta gabadha ay dhashay oo nin kale ay usoo dhashay taasaa rabiibada loo jeeda oo allaatii fii xujuurikumkaas marka hadda ay qeyd ma ahee gabadhan haddaad yacni adigu ay islaamtan aad guursato ee la socoto oo ilmihii adigu aad korinaysa iyo carruurtaada ay ka mid tahay iyo hadduu ninkii dhalay kala tegay oo weligaaba aad arag waa isku mid un marba haddaad hooyadeed guursato gabadha waaye rabiibadaadi un rabiibay kuu tahay nikax kuuma qabanayo ama adigu soo kori oo xijirgaaga ha kusoo korto ama iyan kusoo korin may rabto waayo oo meel kaleba haad ka jirto waayo warabaa'ibukum allaatii fii xujuurikum min nisaa'ikum haweenkiina xaggooda ka ahaaday gabdhaha haweenkiinu ay dhaleen allaatii dakhaltum bihinna haweenka aad dukuusheen waay waa gabadha hooyadeed markaad la seexato unbay ayadu xaaraam noqonaysaa fa in lam takunuu dakhaltum bihinna haddii hooyadeedba uu nikaax keliya un moogiya ina yacni waayo ina wada seexanin waayo falaa junaaxa calaykum wax dembi a dushiina maaha waaye haddii untii nikaaxii baa dhaxay caqdigii markaas idinkoo is arag baa taa ku kala tagteen gabadha xalaal bay noqon gabadha xalaal bay noqon laakiin gabadha haddaad nikaaxsato adigoon la seexanin bay hooyadeed xaaraan kaa noqon nikaaxay hooyadu xaaraan ku noqotaa gabadhuna maxay xaaraan ku noqotaa dukuulkay xaaraan ku noqotaa markii lala seexdo hooyadu wa xalaa'ilu abnaa'ikum wa xalaa'ilu abnaa'ikum wiilashiina xaasaskoodibaa xaaraan idinka ah alladiina kuwaasoo wiilashaasoo min aslaabikum sulbigiina ka ahaaday wiilasha idinku aad dhasheen gabdhihii ay qabeen wiilkaaga iyo wiilkuu sii dhalay iyo wiilkuu sii dhalay kulli waa isku mid une islaamta uu qabo ilmahaagii bay noqonaysa xalaal kuma noqonayso marnaba wa an tajmacuu bayna alukhtayni laba walaalaha inaad kulmisaanna waa laydinka xarimay laba isla dhashay nikaax ma wada qabanayo mijaahatu jamca bay xaaraan ku yihiin ilaa maa qad salafa wixii hormaray oo qabla alislaam hormaray moogi ina allaha ilaahay kaana wuxuu ahaaday kafuuran alla dembi dhaafo limaa salafa raxiiman oo idin naxariisanaya araxiima bilmuminiin marka wixii hormaray waa laydin cafinaya laakiin ha u noqonin aan leey islaamka intu bacdiga almuxsanaatu min annisaa buu ilahay yidhi walmuxsanaatu baa laydinka xarimay haweenkii muxsanaadka ahaayee ragga lahaa weeye oo min annisaai haweenka ka mid a kuwa ragga la weeye muxsanaadka la sheegayo naan naag nin qaba ee nikaax ku yani la nikaaxsanna waa xaaraamta nikaaxeedu ma ansaxaye ilaa maa malakat aymaanukum waxay midigtiinu hanatay mooyaane oo gaaladii naagihii ay qabeen oo gaalnimada ay ku qabeen haddii islaamkii mar gaalada marka durinaa laga soo qabsado marka addoommay noqonayaan milkulyamiin bay xalaal ku noqonayan waa iska caadi markaas nikaaxi gaalka wuxuu tarahaya male wuxuu tarahaya markaa male waaye ilaa maa malakat aymaanukum kitaab allaahi calaykum waaye waayahay kitaab allaahi waaye marxaban ee kataba allaahu calaykum waayahay kataba kataba allahu dalika waawjabahu calaykum ilaahay baa kaas yacni idinku waajibiye wey wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walaa tankixuu ha guursanina maa nakaxa aabaa'ukum aabbayaalkiinu waxay guursadeen oo min annisaa'i haweenka aw naagu aabbaha guursaday waa naag hooyada aan hayn oo aabbaha uu guursaday oo haweenkii kaleetoo dhan ay ayada la odhan jiray marba haddee aabbaha uu guursado ama addoonba ay u noqoto milkulyamiintaaba uu kula seexdo khalaas waa adiga hooyadaabay noqonaysaa wey walaa tankixuu maa nakaxa aaba'akum min annisaa ilaa maa qad salaf wixii hormaray haddee gaalnimadii hore waxay naagti aabbihii guursaday ee ka dhintay bay iska iska qaadan jireen ayagu oo hadda meel kale dhihi reerka oga baxdaa la diidaya innahu kaana wuxuu ahaaday kaasu faaxishatan faaxishuu ahaaday waa zinade waxaa gabadh naag aabbaha u guursaday dee nikaaxba yani kuuma qabanaye wa maqtan buu ahaaday wasaaa sabiilan wadan asagaa uxun baa ilahay wadan la sameeya kaasa wax fa zawjatu labi wain calaa aabuhu haba koreey awow awow awuba ha noqdo taxrumu cala libni wain safala wiilku wiilka wiilkiisaba ha noqdo ilaa ma taqadama fi ljaahiliya wafalaa lawma caleyh hadda laydinma haysta wixii jaahiliga hore aad samayseen laa ilaha illa waa laydinka cafine haweenka marka yani waa yahay xaaraamta ee muxaramaad yani maxramka ah adigu ilaa kow iyo labaatan adigu ilaa dhowr iyo labaatan baa la gaarsiinayaaye haweenka ayaga ah waa yahay toddobadii nasabka xaaraan xaaraanta ku ahayd iyo toddobada ridaaca xaaraan ku ah afar iyo toban waa iska mashuur kuwaas ya ninka hooyadiis walaashiis gabadha asaga u dhalay eedadiis habaryartiis gabadha uu adeerka u yahay miduu abtiga u yahay toddobadaas yani waa nasabka toddobado kalena waa ridaaca soo afar iyo toban ma waay afar iyo tobankaas waaye musaaharada musaaharada waayahay ayaguna waxay noqonayaan sodohda lacagta adu aad qabto hooyadeed marxaban iyo wiilkaaga islaantiisa aabbaha xaaskiisa waa aayada waayahay gabadha marxaban rabiibada ah ee islaantaadu ay dhashay taasna xagga musaaharanimaday ku imaanayaan waxa guurka umay ku tacalluqaana kuwaas mogtahay guurkay ku yimaadaan guurka xarimay soo sideed iyo toban maaha saddexna min jihatu jamc bay xaaraan ku yihiin oo gabadha iyo walaasheed gaba islaanta aad islaanta adigu aad qabsatiyo eedadeed iyo habaryarteed saddexdaana jamca unbayna ku xaaraamta ku yihiin haddii mar midkood meesha ka baxda mid kale xalaal bay ku noqon waa kow iyo labaatan waxaa lagu daraa aabbaha addoontiisa oo milkulyamiin uu kula seexday iyo wiilka addoontiisa taas labadaas waa lagu daray marxaban maxay noqonaya saddex iyo labaatan ba haakada muxaramaadka yani waxa haweenka xaaraamta kuwa kuwaas wey oo nikaaxo haddee kuwaan hadda yani waxa weeye waayahay kuwan hadda aanu sheegnay qaar yani adigu ilaa yani waayahay sideed iyo toban iyo meelahaas yani abadnimay xaaraan ku noqonayaan abadnimo kuwana dee waa min min jihatu jamcaas un kuwa jamca un haddii qofkaaku meesha ka baxo kii kale xalaal buu noqonaya kuwa min jihatu jamca can caaishata waxaa laga wariyey radi allahu canha can nabiy sal ly waslam qaala wuxuu nabigu yaxrumu min aridaacati nugmada waxaa xaaraam ku ah min aradaaca maa yaxrumu min alwilaadati wilaadada wixii xaaraamta ku ah ma ridaacana xarimay rawahu lhamsadi xarimaya wa ruqiba yo ruqiba nabiyu sala allahu alayhi wasalam nabiga waxaa lagu booriyey oo la jeclaysay fii nikaaxi binti camihi adeerkii gabadhii uu dhalay xamsata xamse ahaa waaye adeerkii xamse gabadhiisaa laidhimaa guursata waaye oo gabadh hadda waa ilma adeero labadooda aabbaa yani wada dhashe ee nikaaxaada uu qabanaya xagga sharciga faqaala wuxuu nabigu inahaa iyadu laa taxilu lii xalaal ima aha inahaa iyadu ibnatu akhii walaalkay baa dhalayo min aradaacati xagga nugmada hadde xamse adeerkii bu ahaa laakiin naas bay wada nugeen adiga asaga naas bay wada nugeen mar hadday naas wada nugeen ilma adeernimadii waxaa ka soko martay rilaaca xaggiis oo marka adeer buu u noqday gabadhi waay adeer buu u noqday wa yaxrumu min aridaaci nuugmada waxaa yani xaaraan ku ah min aradaac maa yaxrumu min yani raximi raximka waxay xaaraamka ku ahway rawahu sheekhaan can abi hurayrata radi allahu canhu can nabiy sal ly slam qaal laa yujmacu bayna almar'ati wa camatiha gabar iyo eedadeed lama kulmiyo dee ninkii gabar iyo eedadeed isla guursa ma ansaxayso kii caqadkiisa hormara unbaa saxiixa tii kale waa baatil midii hormartay unbaa xalaal kuu noqoni nikaaxeeduu hormaray caqadkeeda hor dhacay hadday hal mara labadooda isla dhacaan oo labadii gabdhood hal mara layskula dhawaaqa caqadkoodi way suuroobi kartaaye labadan gabdhood wilaayadoodiibaa hal mara yaa laisla yidhi warkaasaad qabiltu ay nikaaxahumaa baa tiri labadiiba baatil bay noqonayaan labadu waay hadday isku mid noqdaan ama laga ama laga shakiyo midkii hormaray la garan waayo waa laga kacaya waa ka kacmi noona waaya mid unbuu uxilanay labadooda mid unbuu uxilan labada xaraan uma noqon laa yujmacu bayna almar'ati wa camatiha walaa bayna almar'ati wa khaalatiha habaryarteed rawahu lkhamsa can ummi xabiibata radi allahu canha qaalat waxay tihi ya rasuula allah waayo inkax guurso oo ukhtii walaashay binta abi sufyaan ahayd walaashay oo ina abi sufyaana umu xabiiba ramla la odhan jiray bintu abi sufyaan baa la odhan jiray yani walaashay guursa bay tihi walaalanahay aye qaala wuxuu yidhi nabigu watuxibiina miyaad jecesh inaan kula guursado walaasha qultu waxaan idhi bay tihi nacam lastu ma ihi laka adiga bimuqliyatin kollayba mid ku qaali ahaanaysa aniga ma ihi oo keliga i qabi maysa naaga waad ila guursani wa axabu man shaarakanii wa axabu man qofka aan ugu jeclay shaarakanii inuu ila wadaagsado fii khayrin khayr inuu ila wadaagsadona ukhtii walaashay wey walaashay waan jeclay inay khayrka ila wadaagto faqaala nabigu wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam ina dalika kaas laa yaxilu lii aniga xalaal imaaha iima banaano laba gabdhood oo wada dhashay inaan isla guursado nikaax kuma jeclan qultu waxaan idhi bay tihi yaa rasuul allah ilaahay rasuulkiisa fa wallaahi baan ku dhaaranay ina anagu lanataxadat waxaanba ku sheekaysanaa oo kugu xamanaynaa annaka adigu turiidu inaad doonayso an tankixa inaad guursato durata binta abi salama dure gabadha la yidhaahdo waaya binta abi salamata ahayd abi salama gabadhiisa ahayd qaala wuxuu yihi nabigu bintu ummi salama ummi salamana waa zawjada nabiga soo maaha zawjaadkiisa bay ka mid ahay bintu ummi salama ummu salama gabadheedaa qultu waxaan idhi bay tihi nacam qaala wuxuu yidhi nabigu fa wallaahi baan ku dhaartay low lam takun haddayna ahaanin fii xajrii aniga xijri dhabtayda haddayna ahaanin oo hadda waaba rabiibadaydii oo ilmahayga aan korinayay ka mid tahay maa xallad lii xalaal iima noqotay hadda waa rabiibadoodii oo hooyadeed baan qabaayo oo la seexday oo xijrigeeda xijriga kusoo kortayoo dee waaba gabadhaydii haddayna ahayn xataa rabiibadaydi aysan ahayn maa xallad lii xalaalba ima ahayn awal xataa xalaal ima ahayn inahaa iyadu ibnatu akhii walaalkay baa dhalay min aradacati abu salama iyo nabigeena naas bay wada nugeen marka horeba anoo adeer u ahaa oy nikaax ii qabanaynin baan haddana hooyadeed guursaday xageeba marka iisoo mari waay marnaba iima banaanayn ardaxatnii waxay i nuujisay aniga aye aniga iyo wa abaa salamata suwayba gabadhi la odhan jiray suwaybat alaslamiya yaa la nuujisay wey falaa tacridna ha ii bandhigina bu nabigu calaya dusheeda banaatikuna gabdhihiina walaa akhawaatikuna walaalihiin midna ha ii bandhigina iima banaanayn rawaahu lkhamsatu ila tirmidiya can cmr bn شhcayb waxaa laga wariyey can abihi can jadihi radi allahu canhum an nabiya sala allahu alيyه wasalam qaala wuxuu nabigu ayumaa rajulin ninkii kahoo nakaxa guursado imra'ata naag oo fadakala bihaa dukuulo oo naagtaa la seexdo falaa yaxilu lahu xalaal oo maaha nikaaxu ibnatiha gabadheeda inuu guursado wa wain lam yakun dakala bihaa hadduusa dukuulin oo nikaaxa moogi ayna is arag falyankix ibnataha gabadheeda ha guursado hadduu doono haddii macni hooyadii markaas guursateen iyadoo ninkoon is arag aad ku kala tagtaan gabadhi markaa waa guursan kartaa wax dhiba ma leh wa ayumaa rajulin ninkii kahoo nakaxa guursado imra'ata naag oo fadakala bihaa fadakala bihaa dukuulo ow lam yadkul bihaa muuna dukuulin oo ismayna arag falaa yaxilu lahu nikaaxu ummiha hooyadeed inuu guursado marnaba xalaal noqon mayso gabadha mar haddaad caqdiso caqadkiiba uu kugu dhaco khalaas hooyadeed cala alabad weligeed xaaraan dib xalaal kuma noqonayso dibdam hooyadaada kale noqon ay xaaraama kaa noqonayso rawaahu tirmidi baa wariyey wallahu acla waclam faslun fi ridaaci ridaaci buu u fasal yahay nugmadii wey alladii yasbutu almaxramiyatu bihi khilaaca de waxaa xalaal ku ah wixii nasabka xalaal ku ah xaaraamta ku ah unbaa la leeyahay ridaacaas waa kee ridaaca waxarimayaa meesha laga gelaya can ummi lfadli waxaa laga wariyey radi allahu canha can nabiyi sal alay wasalam qaala wuxuu yihi nabigu laa tuxarimu radcatu hal nuugma a wax ma xarimto aw iradcataani laba nuugmo laba nuugmo wax ma xarimaad aw ilmasatu hal muusi oo canugu hal mar abnaaska afka loo geliya aw ilmasataani kaas waa ma xarimaan waayo shan goor saasaa yani la rabaa si imaam shaafici uu shardinaya waayo shan goor oo mutafariqaad hadday nuujisay mar kale haddana nuujisay marka shan goor waa inaysaa u nuujiso ilmuhuna ilmo yaroo weli aan laba sana ka weynaani waa inuu yahay oo nuugmadu markuu canugu ku koreeyo naaskao caanaha uu ku koreeyo wax u tarayaan markaasuu ridaacu ku xasilaya nin weyn haddii naaska afka loo geliyo waxaan kuma noqonay waa irlaac kuma xasilayo waaya sidaasaa leeyahay qolyaha waxay qabaan abu xaniifa iyo yani inaan waxba yani haddii marba ay nuujiso waxba yani shantu shardi mehe hadday marba nuujiso waa caadi ba leeyi ay oo ridaaci ku xasilay can caaishata waxaa laga wariyey radi allahu canha qaalad waxay tidhi kaana fi ma unzila wixii la soo dejiyey waxaa ka mid ah min alqur'aani qur-aanka ka mid ah cashru radcaatin toban nuugmo macluumaatin oo macluumaad ahoo la garanayo yuxarimna way xarimayaan toban goor hadday naagtu canuga nuujiso uu ka xaraam ilmaheedii kalu noqoni uma nusikna waana la nasakayoo bikhamsin macluumaat shan macluumaada lagu khasis yaa lagu nasakay wey bikhamsin macluumaat shan goor fatuwufiya rasuulullahi waa la oonsaday sala allahu alayhi wasalama wahunna ayagoo fii maa yuqra'u waxa la aqrinayo min alqur'aani ka mid a cashru radacaatin macluumaatin ayadoo weli la aqrinayo oo markuu nebigu dhiban rabay baa la nasakee ayagoo dadka qaar ayna weli gaarin oo cashru radacaatin macluumaatin ay aqrinayaan yaa nabigu dhintay alayhi salaatu wasalaam waaya marka khamsu yani aye radacaatin baa lagu nasakhayo khamsuda nafteeda tilaawadeeda waa la nasakhay xukunkeeda un baa baaqi ah yani qur-aanka markuu ma- mansuuka la nasakhayo in tilaawatan iyo waxukman ba la nasakho akrintiisina waa la nasakhay xukunkiisina waa la nasakhay iyo in tilaawada keliya la nasakho oo xukunka la baaqi yeelo sida aayatu rajmiga oo kale xukunkii waa baaqi yaal laakin rajmi waa la nasakhay asheekhu washeekhatu idaa zanaya aya aya waayo farjumuhumaa albatata nakaala min allahi wallahu casiizu xakiim aayaddaas ay sooma tilaawadeedii baa la nasaqay laakiin xukunkii waa baaqi ah xukunkii waa jooga sidii wey sooma marka lafdan wa xukman in la nasakho iyo xuk yani lafdiga keliya in la nasakho xukunku baaqi ahaado iyo xukunka keliya in la nasakho oo lafdigu iska joogo hataa aayaad waxaa jira lafdigooda la akrinaya lakin xukunkood uu mansuuq yahay ma jooga xukunkoodi ay aftaasu noqonayaaye marka mhm. hadda yani waxaa lagu bed uma nusikna bikamsin macluumaatan ay leedahay tilaawadoodii waa la nasikhay laakiin xukunkoodii aa baaqi ah xukunkoodii ayaa baaqi ah fatuwufiya rasul lah sal lay slam wahuna fi ma yuqra'u min alqur'an iyadoo la akrinayo oo dadka qaar weli una nasakhi gaarin ayuu nabigu dhintay rawaahuma alkhamsatu ila albukhaariya wa canha waxaa laga wariyey caaisho qaala maxay yidhahda ayo qawluhaa uma nusikna ay tilaawatan wey waa la nasakhay wa xukman waa yani cashru radacaatin macluumaatintan waa la nasakhay tilaawadeeda iyo xukunkeeda wa qawlahaa wahuna fima yuqra'u ay cinda bacdi nnaasi aladi lam yablughu naskhuna naskhoodii uusa gaarin tilaawatan fainahu qabla wafaatihi biqaliilin wa baqiya xukmuhuna xukunkoodiia baaqiya ka aayati rajmi wa macluumaatin ay laa shaka fiihina falaabudda min ataxaquq min khamsi radacaat fii khamsati majaalis shan goor waa inay nuujiso وعlيh bعd الصaxbi والtaaبiciina wاlays بn sacd وshaafiعي وqaala الجamهuur waxay yidhahdeen ina ridaaca qaliila aw kaثiira yuxarimu xarima lcumuumi وأmahaatikum اlati ardacnakum haweenkii idin nuujiyey un ba la yidhi hooyayaalkii idin nuujiye wax yar miyay nuujiyeen mise wax badan saasay leeyihi wa canha waxaa laga wariyey caaisha qaalad waxay tidhi dakala calaya nabiyu nabigaa iisoo galay salى الlahu عalيه wasalam wa cindii agteeda waxaa ada rajulu nin qaacidun oo fadhiyo nin baa agtayda fadhiyey fashtadda dalika calayhi nabiga aad ba ugu darnaaday nin i ag fadhiya markuu iigu yimid arrintaa way dhibtay nabiga wa ra'aytu lqadaba baan fii wejhi wejigiisaan cara ka arkay kiiratan lahu uu ka masayradii nabiga waayo xaaskiisii oo nin iskala fadhiyo oo ajnabigu ugu yimid marka aad buuna oga carooday faqultu waxaan idhi bay tihi yaa rasuula allah inahu akhii walaalkay weeye min aradacati naas baan isla nugnay marka waa maxram buu ii yahay sidaa u ogow faqaala wuxuu yidhi nabigu undurna fiiriya ikhwatukunna dadka walaalaha rag walaalaha idiin noqonayo min aradacati nugmada qofkii u naas afka loo geliyaba un radaacan walaal iskama noqonaye iska fiiriya fa inama radaacatu nuugmadu min almajaacati gaajaday ka ahaatay wey canuga yar oo naaska u gaajoonayo oo caanahaasna ku korayo oo marka hilibkiisa uu ku baxayo kaa weeye waxa ku xaraam noqonayse nin weyn haddii la nuujiyo ma aha ya saas qawluhaa yani ra'aytu lqadaba fi wajhi min algiirati masayrdateeda xiinamaa ra'a rajula wa qawluhu undurna uu yidhi man ikhwatukuna min alradaacati ay ta'amalna iska fiiriya watafakarna fikira ay fii man tasbutu ridaacatu sharciy ay ridaacuhu asharciy ridaaciisu sharciga qofka uu sugnaanayo iska fiiriya fa inama aradaacatu min almajaacati ay maa kaanat fii muddati ridaac canuga ilmihii la muujinayay waktigii muddadii la nuujinayay naaska uusan weli ka gu'in waa labadii sane eh xawlaynkii ilaahay uu sheegay wey wlwaalidaatu yurdicna awlaadahuna xawlayni kaamilayn marka xawlaynkii weeye markii yani muddada ridaaca ku xasilaya waa lixadiidi abi daawuud laa ridaaca ilaa maa shada alcadma wa ambata laxma wixii hilibka adkeeyo oo hilib yani wixii lafta adkeeyo oo hilib soo saarayo kaa unbaa ridaaca waxaan kaasayn ridaac ma noqonayo walixadiidi tirmidi wadaari qudni laa ridaaca ilaa maa fataqa alamcaa ridaaca ma xasilaya ilaa maa fataqa alamcaa wa kaana qabla alxawlayn waa wixii yani waaye ilmaha uu ku cayilayo oo laba sanana intuuna gaarin fa fii hadihi nusuus ana aridaaca aladii yuxarimu xarimayo ma kaana fi lxawleyn waa wixii laba sano ka hor ahaaday labada sano intayna dhammaanin ilmaha uu naaska nuugayo waliqowlihi tacaala wlwaalidaatu kuwii wax dhalay yurdicna awlaadahuna xawlayni kaamilayn baa ilaha yidhi liman araada ninkii doonaya an yutima radaaca nugmada inuu taam yeelo wa calayhi ljamhuur saasay jamhuurtu qabaan sidaas sida ilmuhu asagoo yar shan goor lana nuujiyo waka wa qaala bacdu waxay yidhahdeen ina ridaaca aladii yuxarimu xarimayo ma kaana fii muddati radci un ayahay oo haddii muddadii labadii sanaa ilmuhu uusan ka weynaanin oo labadii sano uu ku jiro ayahay way qallad ow kasurat marka cadad lama shardiya leeyihin qolyahan hadduu mar labadii sano ilmuhu naaska uu nuugayo naas lagu nuujiyo ama wax badan hala nuujiyo ama wax yar hala nuujiye ridaaca wuu ku xasili saasay leeyahay ولحديث الترمذي أصحيح لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتقل معه في الثدي وكان قبل الفطام انتم نلموه قيل في الثدي ونكبهم بسبب رضاعه وما ورد في الشيخين من قوله النبي قوله صلى الله عليه وسلم لامرأة أبي حنيفة إيه أبي حذيفة دي لامرأة أبي حذيفة أبي حذيفة لامرأة أبي حذيفة أبي حذيفة إسلامتيسي والنبي يقول أرضعيه وآيه تحرمي عليه حرام بعد كان غني أي سالما مولاه nin ayagu yani addoon u ahaan jiray ay soo xoreeyeen saalim la oran jiray yani marka hore wuu yaraa markii dambe uu weynaaday nin haddee saalim yani waa nin ragga weliba aada qur-aanka yuu ka mid ahaa qur-aanka yaqaan cajiib asxaabta cajiibku ka mid aha marka gabadhaas imra'atu abi xudayfa nabiga usoo dacwootayoo waxay tihi rasuulka ilaahayow ninkii saalim la odhan jiray wuu weynaaday nin weyn buu noqday ninkii xudayfe ahaa ee zawjkayga ana markuu alla markuu iigu yimaado ninkii guriga jooga on guriga fadhiya xoogaa isbedelaha wajigiisa ku arkaya sida hore ma aha hay ninkii nin weyn buu noqday soo ma wuu weynaaday wey marxaban markaa nabigu muxuu ku yidhi aya ardiciihi nuujibu naas afka ugeli ayahe taxrumi caleyhi xaaraan baad ka noqon saasuu yidhi wa kaana kabiira ninkaa nin weyn buu ahaa markuu nabigu saas leeyay nuuji leeyay fa huwa khaasun bihaa imra'atu abi xudayfay khaas ku tahay kamaa ahbarat siday sheegeen bidalika ummahaat lmu'miniin nabigaa zawjaadkiisii oo dhan baa sidaa wada sheegay ilaa caaishata mooye radi allahu canhun caaisha mooyaane inta kale oo dhan baa haweenka nabiga o dhan baa laga wariyey oo ayada unbay khaas ku ahayd reer xudayfaa unbay xadiidkaa khaas ku ah maxaa yele nusuus badan badan oo khaas ahaa jiro moogta ya sidii ninkii yani udxiyadii markii uu uu yidhi shaatadaydu anigu waxaan gawracay iyadoo salaatii la tukanay aroortii baan gawracay shaatu laxmi weeyaa la yidhi muxuu ku yidhi marka waxar yar oo qoordheer ahoo laba neef oo ari aan ka jeclahay baa guriga ii joogta ma ii gudaysaa ha adiga way kaa gudi laakiin ruux dambe oo kaa dambeeya ka gudi maysa gawrac buu nabi ku yidhi soo taksiis maaha nusuus fara badan oo taksiis ah jiro oo qof wax lagu khasisayo ninkii la dhihi jiray yani yahay saasuu le saxaabigii yani ibnu khusayma soo ma ahayn ninkii la dhihi jiray shahaadadiisu yani laba nin shahaadadiis bay udhigantaa keligiis markhaatigiisi baa laba nin noqonaya asagaa lagu khasisay ogow shahaadadiisa khusayma shahaadadiisa tacdilu yani shahaadat rajul laba nin bay udhinkantaa baa layidhi ninkaas waxaa neefkaas adiga unbuu kaa gudaya arigaa weli aan sinigii oo udxiyada gaarin ninkaana waxa weye khaas asagay ku ahayd ree reer xudayfiya khaas ku ahaydoo maadaama wiilka reerka uu kusoo koray reerka uu ka mid yahay meeshana xoogaa shaki a galay yuu nabi wuxuu yidhi naaskii caanihiisii si xaaraamu kaana wiilkaagi oo kaleu noqonaya ayagaa lagu khasisay marka taas waa taksiis lama deliishan karo sida saxiixaha sidaa wey marka umaahatulmuminka o dhan saasay warinayaan ilaa caaisha mooyaane oo caaisha ayadu waxay leedahay rilaaculkabiir baa xasilay ayadaa laga warinaya oo nus yani wayahay nusuus oo ayadu waxay fujoon jirtay ayaamihii dambe haddii loo soo yani dacwoodo oo la yihaha rag yani de ama wax noo akrinaya ama wax nagala dhexeeyaan baan saan yeelna garan weyna saan yeelna yani dee caanihiina siiya oo nuujiya xaaraan baad ka noqonaysaan saasay ayadu mar mararka dambe fidoon jirtay laakiin arrintaa waa arrin laga badan yahay ayadoo asxaabta o dhan iyo umaahatulmuminka o dhan ay kasoo horjeedaan fardaculkabiirku wax jira maaha wax jira maaha qof weyn ba haddii naas la nuujiye xaaraan noqoni wayahay wax jirta maaha taas ay waxa lagu dhumaayo qolyahaaba isaga dhaqantaa la sheegay rilaaculkabiir waay meelaha lagu samaynayo marxaban wax suurowaysa maa taas ya wax jira maa marka macna qofku mar hadduu weyn yahay rilaac maba ka suuroobayo maba ka suuroobayo rawaahu lbukhaari baa xadiidkaa wariyey watirmidiy imaamu tirmidina waa wariyey wasuil ibnu cabaas cabdullahi ibnu cabaas baa la wariyey radi allahu canhuma can imra'atayni laba naagood baa la su-aalay cabdullahi ibnu cabaas fii cismati rajulin hal nin ahaa qaba labada naagood ardacat ixdaahumaa midkood waxay nuujisay jaariyatan gabar walukhraa midda kalena ghulaaman wiil bay nuujisay ataxilu ljaariyatu lilghulaam wiilkaaya gabadhaa ma isguursan karaan marxaban wa qaala cuqbatu bnu xaaris wuxuu yidhi radia allahu canhu tazawajtu waan guursaday imra'atan naag baan guursaday fa jaa-atnaa waxaa noo timid buu yidhi imra'atu naag sawdaaw oo madow islaan madow oo socoto unbaa noo timid buu yidhi goor aana dee aroos ba isaga jirno fa qaalat waxay tidhi buu yidhi ardactukumaa labadiinaba anaa idin nuujiyey labadiinaan is aroosay maarta labaduba anaa idin nuujiyey war xagee laga soo lulay tan xaggeed ka imaad marxaban fa ataytu nabiya kolka hore wuu diiday oo wuxuu yidhi adiga iimaadan sheegin inaad nuujisay inaad inuujisayna kaama waxba kaama ogay orod iga tag markuu xoogaa joogay baa haddana shaki ku dhasho de asxaabtu yani way cabsan jireen wixii shuuba soo gashay mogtahay uu nabigu soo aaday marka alayh slam faataytu nabiya nabiga anuu imid sal alay sl faakhbartu waan u sheegay wa qultu waxaanu idhi buu yidhi oon u raaciyey ina almar'ata naagtu kaadibatun been bay sheegaysaa rasuulka ilahi saasay nagu tiro labadiinaba anaa idin nuujiyay leedahay laakiin been bay sheegaysaa suuroobi maaha faacrada nabigu waa ka jeestay waa iga jeestay buri nabigu faataytu waanu imin min qibali wejhi haddana dhinaca kalean ogay waqultu waxaanu idhi inahaa kaadiba rasuulka ilaahay oo been bay sheegaysaa qaala wuxuu nabigu kayfa biha war sead u haysanaysaa naagta waqad dacamad ay sheegatay oo annaha iyado ardactukuma inay idin nuujisay hadday labadiinaba idin nuujisay sead u qabaysaa ya ma qabi kartide dachaa canka isaga tag buur isaga tag riwaayad kaaan waxaa kusoo ortay balliqaa fur ey utrukaa ka tag faqad tabayana waxaa caddaaday cadamu sixati nikaaxi wey bi haadihi shahaada naagtan mar hadday ka markhaati kacday nikaaxba ma jira dee walaalatiini ففيه قبول شهادة المرأة الواحدة في الرضاع حق النجمة هل ناقة شهادة بالأقبلي وعليه بعض الصحب والتابعين وأحمد إمام أحمد بن ساقب وإسحاق وقال الجمهور وحيد هذا لا تقبل شهادتها شهادة الأقبلي ما هي وحدها كلجت هل ناقة شهادة لما أقبلي والنبي صلى الله عليه وسلم أمره ونبي محو أمره بتركها إنه ناقة كتقو لشوبة شوبة ترتين احتياطا إيا وورعا حلال ميرد بو نبي يعني وقته رياض قار وحكوسة ورته اسكفر بو نبي كوير hadday yani walaale inay yihiin meesha xukunka u dhacana iska fur lama dhaheene dee wax nikaaxaba ma jira meesha ku kala tagaa laohan laha marka anaga wuxuu yidhi iska fur balliqa wuu furay markaa nin kala guursaday marka waa shuubo darteed iyo warac darteed weeyaho walaysa xukman calayhi ma ahani bifiraaqihaa liannahu lam taqci shahaadatu mayna dhicin min arbaci niswatin haween afar ah xaggooda markhaati kamayna dhicin ilaa wailaa wajaba alfiraaqu firaaq waa markaa yani waajibi lahaa markaas marka haddii shuuba hadday imaato waa laga taga oo nabiga calayhi salaatu wasalaam gabadhii islaamtiisii sawdahayda asagu uu qabay markay walidatu yani zamca iyo ninkii sacad bin abi waqaas ay isku qabsadeen ya cabdi binu zamca oo sawda oo zawjadii nabigaa la dhashay iyo sacad binu abwasaqaas baa waay isku waxay isku qabsadeen addoon uu yani zamca ninkii la ohan jiray sawda aabbaheeda addoon uu lahaa wiilay dhashay wiilay dhashaa la isku qabsaday oo sacad binu abwaqaas baa qabsaday wiilka wuxuu yidhi walaalkay oo cutba ibnu abwaqaas ah igala dardaarmay oo wuxuu yidhi gabadhaas addoontaas ilmaha ay wado hadde waa nin yani ree waqaase anaa dhalay anaa leh ogow hadhow markay wiil dhashay baa laisku qabsaday zamca cabdi binu zamcana wuxuu yidhi wiilkan gogashii aabbahay buu ku dhashay aabbahay addoontiisii baa dhashay adigu shuqulku male waa walaalkay ninkanna wuxuu leeyahay walaalkay baa dhalano igala dardaarmay nabigaa la isula yimid calayhi salaatu wasalaam wiilku wuxuu aad ugu ekaa baa layidhi ninka sacad walaalkiisa ahaye cutbaha wiilku aad ugu eg marka muxuu ku yidhi nebigu ya alwaladu lilfiraash walilcaahiri lxajar waladku gabashii uu ku dhashay baa loo xukumayaa kii zaaniga ahaana caahirkii waa zaanigii alxajaru khaybaa usugnaatay waa la hoojinaya wuxuu la siinayay male ama dhagax baaba loogu dilaya hadduu muxsi yahay dhagax baa lagu dilaya labadan way ku fasiraan marxood marka wiilkii markuu shabahan bayinan bicutba aada ugu egyaha waa ninkii sacad walaalkii aha wiilka ka dardaarmuba aada ugu ekaay wuxuu yidhi nabigu ixtajibii minhu yaa sawda sawda iska xijaabir wiilkaas waana walaalkeed baa la xukumay oo zacma wiilku inuu ina zacma yaa la xukumay oo gobashii aabbaheed buu ku dhashay oo aabihii baa la haleeshiiyey wa maca dalika nabigu wuxuu yidhi iska xijaab weligeed mayn arag baa yidhi xataa maatada ilahay ka dhiman sida ajnabiga iska xijaabi jirta marka hadday iska xijaab muxuu nabigu u yidhi waa ixtiyaad iyo warac weeye mar haddii la xukumay wiilkan inuu gogashii zamca ku dhashay oo la haleeshiiyey maxram bayba noqotay sawdee laakiin yani waa waracnimo yaa saa loo yidhi dama yidhi marxaban marka sidaas oo kale la mid tahay isaga tag buu nabigu yidhi daxaa ka tag canka xaggaaga rawaahu lbukhaariy waturmidi baa wariyey wasu'ila ibnu cabaas baa la weydiiyey radi allahu canhu cabdullahi ibn cabaas can imra'atayni laba naagood fii cismatin rajulin fii cismati rajulin hal ninaa isla qabo ardacat ixdaahumaa midood waxay nuujisay jaariyatan gabar walukhraa midda kalena hulaaman wiil bay nuujisay ataxilu ljaariyatu lilgulaam wiilkaa iyo gabadhaa ma isu banaan yihin bale ma isguursan karaan ya faqaala wuxu uhi cabdullahi bnu cabbaas laa ina aliqaaxa waaxidun caanaha hal ninaha irmaaneeye isla nuugeene maya haa hal aabba un bay leeyihiin labadaas oo tan naaska ay nuugtay wiil gabadhu iyo wiilku naaska uu nuugay hal ninaha wada qaba soo ma caanaha ninkaa loo nisbeeya ma labadoodaba marka aabba nin kala u ah marka waa laba ilmood isla dhashe waayahay ma nuugi kara waa isma guursan karaa waa walaalo rawahu tirmidi baa wariya wallahu ala aclam albaabu araabic fi listidaan istidaankii yani dumarka markii la nikaaxinayo idinka la weydiiyo iyo arkaani nikaxi nikax arkaantiis can abi hurayrata radi allahu canhu an nabi sal lay slam qala wuxuu nabigu laa tunkaxu layimu naagta ayimka ee guurla-aanka lama guuriyo xataa tusta'mara ilaa idin la weydiiyo walaa tunkaxu lbikru laa tunkaxu layimu tii garoobka ahayd lama nikaaxiyo xataa tusta'mara ilaa idin la weydiiyo walaa tunkaxu lbikru tii bikaarada ahaydna lama guuriyo xataa tusta'dana ilaa idan laga dalbo taas marka horta idankeedu waa shardi tan bikaarana idankeedu waa sunno ilaa iyo laiska hogeysiyo la yidhaha markaan maku gurina ma rabtaa ma lagu guriya inuu yidhaha weligeed qaaluu waxay lehi ya rasuul allah wakayfa idnuha gabadha yar idankeedu see wey waxay le way xisood badan tahay qaala wuxuu nabigu an taskuta inay aamusta wey hadduu weligeed u yahay ninkaan ma kugu daraa oy shib tiraahdo waa ri- aamuskaas wuxuu ku tusinaya ridduu ku tusinayaaye waa la nikaaxinaya rawahu lkhamsa laakin rawahu lkhamsatu ba xadidkaa wariye laakiin midda weyn ayada oo garoobka ah ayadu idan cad oo sariixa laga rabaa wa fii riwaayatin asayibu midda garoobka ah xaqu binafsiha nafteeda ayaa ku xaqnimo ba min weliyihaabay uga xaqnimo badan tahay ayadaa idan laga rabaa naagta garoobkaa weligeedu iskama guurin karo ilaa biidniha idankeeda mooyaane walbikru bidii bikaarada ahayna tusta'maru idan baa la weydiin wa idnuha idankeeduna su- sukuutu waa aamuskeedi wey in haddii loo bandhigo leeya ninkaana makuu guurinaa oy aamusto waa la gurinaya wa canhu waxaa laga wariyay can abi hurayrata can nabiy sal lay slam qala wuxuu nabigu tusta'maru lyatiimatu gabadha yarayda agoontaydu waa la idan baa la weydiini fii nafsiha fain sakata hadday aamusto fa huwa idnuhaa wey wain abad hadday diido falaa jawaaza caleyha ma banaan in layska nikaxiyo ee gabadha yara agoontaa ayada hadda inay baaluqdo moogi maxaaba idan la weydiin markay baaluqdo un baa la gurinaya oo idan la warsanaya ay rawahu asxaabu sunan an khansa waxaa laga wariyey binti ay khidaamin alansaariyati radi allahu canha annaha abaha aabaheed zawajaha wuu guuriyey wahiya sayibun iyadoo iyadoo garoob ah fakariha daalika way kahotay oo raalli kamayn ahayn fa ata rasuulullahi bay utimi sal alay wasalam faradda nikaaxu nikaaxeedi wuu radiyey waa in idan la weydiiye fakariha daalika ay ziwaaj faradda nabiyu annikaaxa ay abdalahu wa fiihi annahu laabudda fii nikaaxi sayibi naagta garoobka albaaliqi oo baaliqa min ridaaha ridaheeda iyo waidniha waa in lagu guuriyo wailaa falaa yasixu nikaaxu ma ansaxayo wa calayhi aljamhuuru wala'immatu alarbaca afartiba saasi qaba wa ama sayibu ayadoo garoob oo hayrulbaaliqi baaliqna aan ahayn ayuu weli qaangaarin waana garoob waayo falil abi ijbaaruha aabu inuu ijbaaruu leeyahy wa calayhi maaligu abu xaniifa wa cinda shaaficiyi xataa tabluqa watuudaan marba hadday garoob tahay waa inay baaluqdo oo idan la weydiiyo lama ijbaari kare rawahu lbukhaari wa abu daawuud wa jaءat jaariyatun gabar yar baa timid bikrin oo bikaara ila nabiyi sala allahu alayh wasalam fadakarad waxay sheegtay ana abaha zawajaha wa hiya kaarihatu fakhayaraha nabiyu nabigaa khiyaar geliyey gabar baa timid ila nabiyi bikrin oo bikaaraha ila nabiyi sala allahu alayh wasalam nabiga u timid fadakarad waxay sheegtay ana abaha aabahe zawajaha inuu guuriyey wa hiya kaarihatun iyadoo kahonayso fakhayaraha nabiyu nabigu waa khiyaar geliyey sala allahu alayh wasalam bayna baqaa'i nikaaxi nikaaxi inuu baaqi ahaado iyo wa faskihi inay ka fasakhato waa likaraahatiha lahu fa fiihi waxaa ku sugan ana inkaaxal bikri gabadha bikaarada ah macal ikraahi iyadoo yani weliga mujbirka ah aabaheed iyo awowgeediyo way leeyihiin waay sakiiratan kaanad ahaataa u kabiira wa calayhi laimata ilaa ila alxanafiya abu xaniifa mooyaane faqaala wuxuu yidhi faqaalu waxay yidhahdeen xanafiyadu fi lkabiirati laa yasixu nikaaxuha maca alikraax rawahu abu daawuud axmed can caaishata radi allahu canha can nabiy sal alay wasalam qaala wuxuu nabigu ayuma imra'atin naagtii ka oo nukixa nakaxad guursato ay yahay guursato bikayri idni mawaaliha weligeedii oon idmin fa nikaaxuhaa baadil weeye salaasa maraat saddex goor buu nabigu ku celi fain dakala bihaa hadduu dukuulo falmeheru lahaa meher baa la siinaya bimaa asaaba bisababi maa asaaba minha asiibidda uu asiibay ee uu la seexday yay meherkii ku mutaysanaysaa waa meheru mithel hooyadeedii iyo eedadeedii iyo wixii lagu meherin jiraa la siin fain tashaajaruu hadday doodaan oo nimankii awliyada ahaayee nikaaxa lahaabaa isku qabsaday gabadhii anaa meherinayo anaa meherinayo nikaaxeedi way u siman yihiin walaalo oo kale way fa suldaanu ninkii suldaankaa weliyu man laa weliya lahu qof aan weli lahaynna suldaankaa weli u noqonayo waa qaaliga oo dee weligu weli khaasa iyo weli caama weeyehe weligii caamka khaaska ahaa mar haddii la isqabsadaan oo ay aman la waayo suldaanka ama xaakimkii kaasaa weli noqonayo fa suldaanu weliyu man laa weliya lah qof aan weli lahayn bu weli noqon wfii riwaayat yani fakulu imra'atin tazawajat bigayri idni wliyaa'iha fanikaaxuha baadil wain dakala biha facalayhi lahaa meherulmili bay ku leedahay bilwiqaac walaa sabiila lahu calayha waa libudlaani nikaaxihi nikaaxiisu ma jira de waa nikaax weli la-aan dhacay fain tanaazaca hadday doodaan faidaa tanaazaca hadday doodaan awliyaauha gabadha awliyadeedii ow imtanacuu ay diidaan min ziwaajiha lilkufi ninkii kufka u ahaa hadday inay ku nikaaxaanba diidaan fa waliyuha asulطaan ay alxaakim xaakimkaa nikaaxinaya rawahu abu daawud watirmidi wa canha waxaa laga wariyay caisha can nabi sal ly slam qala wuxu uhi laa nikaaxa ila biwaliyin laa nikaxa nikax ma jiro ila biwaliyin washahid bicadl laa nikaxa saxiixin ila biwaliyin zakarin waa nin xorin oo xora mukallafin waa lixadiidi ibni maajah wa daara qudmi calaa shardi shaykhayn lagu wariyey laa tuzawiju lmar'atu naag ma guuriso almar'ata naagta kale oo weli uma noqon karto walaa tuzawiju lmar'atu ma guuriso nafsaha nafteeda ayaduna weli isuma noqon karto ma guurinayso فلا بد منه في صحة النكاح عند الجمهور سلفا وخلفا لهذه النصوص وإن ولي لهلو ولقوله تعالى وأنكحوا الأيام قوريا كوا قوريا قورلا وياشا ومنكم أنك إذن كمل والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله أيضا سمرين أقوريا من هذه للي أوليادي أوليادها وحقورني سمركا وقوله تعالى ولا تنكح المشركين كوا قال ذا أقورنين حتى يؤمنوا إلى إيمان لقهلو قبلها مسلمات لا أقورنين وqwluhu tacaala wey walaa tacduluuhuna awliyadii markii lala hadlayay waxaa layihi gabdhihii ha meermeerinin oo an yankixina azwaajahuna raggoodii hore hadday doonayso ninkeedii hore inay mar labaad guursato ku noqoto sharcigu hadduu musaamaxayo ha u diidina adinku waay oo meermeerinta ka daayo marka weliga lagama maarmo qaala xanafiyata xanafiyada waxay leeyihin laa yuftaradu lweliyu mutlaqan ba weli shardiba maaha bal lahaa naagta waxaa usugnaaday anta wakiila inay wakiilato oo ayrahu weliga kayrkiid nin kale inay iska wakiilato walahaa an tuzawija nafsaha nafteeda inay guurisay leedahay waa lilxadiisi saabiq asayibu axaqu binafsiha وفي لفظ مسلم وحوى البنت قبدي أحق بنفسها وقالوا وحيدا لا, نك لا نكاح إلا بولي أي كامل نكاح كامل وأن سنة موضيه وحبا يعني واجب ما إليه الحنفية وقال الجمهور الطيب أحق أي بالإذن وي أحق ذا الشيء وحق إذن كي والولي في النكاح هو الأب يعني ولا قوم ماربا يولقى وإلا هلوي وإن على والابن وإن سفل إلى آخر عصبة الميراث وهذا دحلك دحلك راي عصبتها dadkaas awliyada noqonaya say usoo kala horeeyaan sida xagga dhaxalkiisu xijaabi layin bay u kasoo kala horeynayaan rawahu abu daawuud watirmidi wa axmed walbayhaqi walafduhumaa laa nikaaxa ilaa biwaliyin washaahiday cadl ay weli iyo waayahay washaahiday cadlin laba nin oo markhaati ah wey muslimaani mastuuraani baa loo laba nin oo muslimiin oo mastuurulcadaala dadka inaan wax xumaanay inaan lagu arag unbaa hadda looga jeedaay waa shaahida cadla la sheegay can samurata radi allahu canhu qaal ayumaa imra'atin naakii ka oo zawajahaa ay guuriyaan weli yaani laba weli laba nin oo walaalaheeda hor midba weli ahabu midkiiba nin ku daray wiilkana walaalkeedana ninbu u guuriyey kii kalena nin kale u guuriyey fahiya lilawali minhuma kii hor guuriyey unbay labada nikax midkii hor dhacay unbaa saxiixa ninkaas yay usugnaatay wey wa ayumaa rajuli ninkii ka oo baaca baycan beec buu gaday min rajulayni laba nin buu shay ka iibiyey fa huwa lilawali minhuma ninkii hore unbaa iskale beeci hore kii hore ansaxay mar hadduu qof mutlaqu tasarrufa haddaad tahay oo shayga aad mar beeciso haddana nin labaad kama beecin karta waa kii horoon rawahu asxaabu sunan can cuqbata bin caamir radi allahu canhu can nabi sal ly slam qaal ina xaqa shardi shardi waxa ugu xaqriya badan an yufaa in la oofiya bihi asaga mastaxlaltum bihi waxaad ku xalaashateen weeye alfuruuja farjiga waa sadaaqa meherka inaad ka bixisaan xaq yani shardi la oofiyo kaasaa ugu xaqnimo badan waay rawahu lkamsatu wallahu aclam marka gabadha in yani laga leexiyo ma aha yani sadaaqeeda in horey laga siiyo waay khudbatu nikaax nikaaxa khudbadiisa marka qofka la caqdinayo nikaaxa in la akriyo ay sunada tahay can cabdillahi radi allahu canhu qaal callamanaa rasuululahi wuxuuna baray sal alay waslam khudbat alxaaja fi nikax iyo wagayrihi mar alle markaan arrimo doonayno khudbada in la akriyo ay sunada ah ay sunnada tahay wey alxamdu lilah nastaciinuhu wanastakfiruhu wanacuudu billahi min shuruuri anfusina man yahdihi llahu falaa mudila lah waman yudlil falaa haadiya lah waashhadu an laa ilaha ila allah waashhadu ana muxamadan cabduhu warasuuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما waa khudbada yani sunada ay tahay in la hormariyo khudbadaas marka oo dheer oo la akrinayo waa iska sunne caqadka waxa waajibka waxa weeye waa caqdiga iijaabka iyo qabuulka in la helo iijaabka iyo qabuulka oo yani weligu markuu la yimaado iijaabkii yani zawjkuna waa inuu aqbalo ama wakiilkiisu waa inuu aqbalo aka rawahu asxaabu sunan can rajulin min bani sulaymin qaala wuxuu yihi khadabtu ila nabiy sal nabigaan ka doonay umaamata binta cabdilmudalib gabadhaas eedadiisa umaamata binta cabdilmudalib layidhaha faankaxani wuu iigee wuu ii guuriyey min gayri an yatashahada wax khudbo uu akriyayna male khudbadu inay sunno tahay baa xadis kutusinaya rawahu abu daawud walbukhaari fi taarikhi can abi hurayrata can nabiyi sala allahu aleyh wasalam qaal kullu khudbatin khudba kulligeed laysa fiiha tashahudun tashahudka aan lagu darin fa hiya iyadu kalyadi ljadmaa kalyadi gacan bay la mid tahay aljadmaai oo juudaan qabto yani ma baraka badna waay khudbo kasta oo aan tashahudka iyo xamdiga iyo asali lagula imaanin ma baraka gadno gacan juudaan qabto oo jiran bay la mid tahay rawaahu asxaabu tirmidi baa wariyey bisanadin saxiix allah subxana wataala sadaaqi buu fasal yahay maa warada fi sadaaqi sadaaqa wixii ku soo arooray wa huwa maa yucdiihi zawju zawjku waxa uu siinayo weeye liimra'atihi xaaskiisa fii muqaabalati intifaacihi bibadciha zawjku waxa uu gabadha siinayo kaasaa waxaa la yidhaahdaa sadaaq baa la yidhahda wey waa meerkii waayo wuxuu qaabilsan yahay marka fii muqaabalati intifaacihi bibadciha intifaaca uu ku intifaacayo oo uu kula seexanayo gabadha ayaa la qaabilinayaa wa rubamaa kaana sadaaqu inuu noqdaa laga yaabaa camalan camal inuu noqdaa laga yaabaa yacni qur-aan aad qofkii bartay iyo sanca haddaad bartay iyo manfaco saas oo kaleeto ohoo camal ah iyo laga yaabaa in sadaaqa uu noqdo wuu gelaya wa dikruhu sadaaqa oo la sheego fii sulbilcaqdi caqdiga sulbigiisa oo lagu sheego mustaxabun sunno weeye faqad oo keliya marka nikaaxu dhacayo oo yacni iijaabkiiyo qabuulku ay dhacayaan inuu markaa weligu yidhaahdo yacni gabadhaas oo sidaa iyo sidaasa oo weligeedii anigu aan ahay baan kugu nikaaxiyey meherkeeduna waa intaa inuu yidhaahdo oo sulbulcaqdiga lagu sheego lagu daro waa iska sunno marxaban haddaan waxba la sheegin oo markaa sidaa uu kula seexdo mehermi meherumithrin baa waajibay meherumithil waxa la yidhahdo marxaban gabadha hooyadeed iyo walaalaheed iyo edadeed iyo wixii lagu meherin jiray waxaa un baa baa u waajibaya way haddaan waxba la sheegin way haddii wax la sheegana waa fiican tahay waa sunno oo markaaba wax loo qadaro way ama weligaa wax u qadarayo ama zawjka naftiisa wax u qadarayo oo intaasaan anu siinayaa buu leeyay baa wixii marka ay ku heshiiyaan qaala allahu tacaala wa aatu nnisaa'a haweenkii siiya saduqaatihinna siiya nixlatan xaalu yahay cadiyo waa cadiyo ilaahay xaggiisa ka ahaatay siiya waay saduqaatihinna yahay jamcu sadaqa waay yaa saduqaat marxaban waa meherkii waay nixlatan ay cadiyatan xaaluu yahay cadiyo waa siismo oo can diibi nafsin ka ahaaday wey fa in dibna lakum hadday idiin yani xalaal yeelaan fa in dibna hadday xalaal yeelaan lakum adinka can shay-in oo minhu min asadaaqi ka mid a nafsan hadday inkugu dhiib yeelaan oo raalli baan ka ahay anaa kuu xalilay ku tidhaahdo fakuluuhu cuna hanii-an xaaluu yahay shay wanaagsan mari-an oo yacni bogaagsila waayo fain samaxa yani samaxat anfusuhunna lakum hadday idiin saamaxdo can shay-in minhu fa huwa lakum hanii-un mari xalaal buu idin yahay waa shay bogaagsila oo wanaagsan waay waxay markaa iyadu markii la siiyo hadday markaa wax kuu ogolaato kuu saamaxdo waa xalaal de waa xalaal marxaban laakiin meherka markii gabadhu ay cafinayso ama qaar ka mida ay ku siinayso horta wixii waa inay gacanta ku dhigto oo wax gacanteeda ku jira uu noqdo waay waxa aan gacanta soo gelin oo qofku aan ballasiinin baan loo dhiibin muxuu bixinayaa de ya wixii berigii laguu sheegay un qaalmihii laguu sheegay ayaantii lagugu meheriyey iga cafi haddaad tidhaahdo waanun kaa cafiyey waxba ma haysa dafcigaas ya wixii in la siiyay ku wanaagsan tahay wey markii la siiyo kadib ha ku siisato adeer ama qaar ha ku siiso can abi salamata waxaa laga wariyey radia allahu canhu sa'altu caaishata ayaan weydiiyey buu yii radia allahu canha kam kaana meequuha sadaaqu rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam haweenka nabiga nabigu muxuu meher u siin jiray qaalad waxay tidhi kaana sadaaquhu nabiga meherkiisu wuxuu ah liadwaajihi haweenkiisa uu siiyey sintay cashrata uuqiyatan sintay cashrata uuqiya labiyo toban waqiyadood iyo wanashan bay ahayd ya labiyo toban waqiyadood iyo nisfu waqiyatin nisfu waqiyatin labiyo toban iyo nis bay ahayd waay waqiyadood buu nabigu u siin jiray marxaban haddee waqiyadii waa afartan dirhame labiyo toban meelood oo min afartan dirhama meeqay noqonaysa ya afar boqol iyo siddeetan bay noqonaysa niskaa markii lagu daro waa nis waqiyatin waa labaatan shan boqol oo dirham waay haweenka nabiga iyo gabdhihiisu shan boqol oo dirham kama mamadan jirin meherkooda qaalad waxay tidhi caaisho atadrii ma garanaysaa mannashu wuxu uu yahay qultu waxaan idhi buuhi laa ma aqaano qaalad waxay tidhi nisfu uuqiyatin waay waa hal waqyad niskeed oo uuqiyada waa afartan shilin ee labaatan waay markaas fa tilka khamsu mi'ati dirhamin shan boqoloo dirham waay markaas waayahay sidaasuu marka ahaa dumarkii yani nabigu nikaaxinayey waayo meherkoodu saasuu ahaa way taasaa ugu badnayd baa shantaa boqol wax ka badnaa ma jiro rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey wa abu daawuud wanisaa'i can anas waxaa laga wariyey radi allahu canhu ana nabiya sal alay waslam ra'aa wuxuu arkay calaa cabdiraxmaan bin coof cabdiraxmaan bin coof saxaabiga la yidhahdo wuxuu ku arkay athara sufratin dhiib baa uga soo udgay dhiib athara sufra sufrada waa nooc dhiibka ka mid ahoo sida kareemka oo kale yani udgayo sidaana laysu mariyo kaanuu yastacmiluunahu lilcaruus arooskaa laakiin loo yaqaanay waa dhiibka yani waa catarkii arooskaa la odhan jirayo qofku mar hadduu kasoo udgo waa inuu yahay nin aroos fa qaala wuxuu yidhi nabigu maa haada oo muxuu yahay catarkan kaasoo urayanayso kii arooska maaha qaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah inii tazawajtu imra'atan naag baa nikaxsaday buu yidhi calaa wasni nawaatin waayahay laftimireed wasankeeda oo min dahabin dahab baan ku nikaxsaday oon sadaaq ooga dhigay buui gabar baan nikaxsaday waayahay meerkeedina waxaan ka dhigay laftimireed miisaankeedii oo dahab ah qaala wuxuu yidhi nabigu fa baaraka allaahu laka allaha kuu barakeeyo owlim welibe walow bishaatin baa allaha ka dhigay haddaad mar sadaaqeediiba bixisay dee hadda meherkii unbaa yani waaya welimatu cursiga unbaa ku haray waa arooskii walow neef aryaba allaha ka dhigay wax un yani weliimo samee wa y owlim walow bishaatin marka weliimadu waa sunno aad bay u fiican tahay welimatu cursigu qofku wixii awoodiisaa inuu sameeyo wax un uu sameeyo markaas hadduu yani qof hanti haysta uu yahayna wax fiican buu dhigayaa haddii kale wixii tabartiisa unbuu samaynayaa rawahu lkhamsa can ummi xabiibata waxaa laga wariyey radi allahu canha annaha iyadu kaanad waxay ahayd taxta cubaydillaahi ibnu jaxshin cubaydillaahi ibnu jaxshin ninka la yidhaahdo ninkaasaa qabi jiray fa maata wuu dhintay oo biardi alxabashati buu ku dhintay oo waxay ahayd yani ummu xabiiba yani asxaabtii u haajirtay bay ka mid ahayd ardulxabasha u haajirtay halkaa aadee ninkeedi halkaasuu ku dhintay waayahay meeshaasuu ku dhintay weliba waa markuu yani weliba uu waayahay u ridoobay baa laleeyahay oo nasaari buu noqday markaasuu halkaa ku dhintay ayadana islaamnimadii baa ilaahay ku sugay marxaban marka fazawajaha nabiyu sala allahu calayhi wasalama fazawajaha najaashiyu ninka najaashi la yidhaahdo ayaa guuriyey oo annabiya buu u guuriyey sala allahu calayhi wasalam ay ayadoo ardulxabasha joogto ayuu nabigu madiine ku guursaday gabadhan najaashi baana nikaaxiyey nin buuna usoo dirsaday nabigu wakiil u ahaayoo sadaaqii u aqbalay najaashina gabadhii buu marka walaayihi ka qaaday saasuu ku nikaaxiyey waa boqorka cabshada muuminka ah asxaba ninkii la odhan jiray ee nabiga rumeeye taabiciga muuse arag nabiga laakiin wuu rumeeyey ay markaasuu guuriyey wey ninkaasaa guuriyey fazawajaha najaashiyu najaashi baa guuriyey annabiya buu u guuriyey sala allahu calayhi wasalama wa amharahaa gabadha wuxuu meher u siiyey waayahay canhu cani nabiyi nabiga xaggiisa wuxuu meher oga bixiyey najaashi arbacata aalaafi dirham afar kun oo dirham buu ka bixiyey in boqor oo hadde waa madaxweynehe wa bacasa wuu diray oo bihaa gabadhii yacni waayahay la odhan jiray ummu xabiiba ummu xabiiba wuu diray ilaa rasuulillaahi buu u diray sala allahu calayhi wasalam maca shuraxbiil maca waayahay maca shuraxbiil binu xasanata ninkaa loo yidhaahdo ayuu ku daray markaasuu diray nabiga usoo dhiibay markii la nikaaxiyey bacdigeed fa ummu xabiibata bintu abi sufyaan wa ismuhaa ramla la odhan jiraye oo hindaa la odhan jiray kaana zawjatan bay licubaydillaahi fa maata bacda an tanasara markuu nasaaroobay kadib uu dhintay wa habatad ummu xabiibata cala alislaami bay ku sugnaatay wa kaanaa fii jamaacatin min muhaajiriina waxay ka mid ahaayeen labadooduba jamaaco muhaajiriinta ka mid oo biardi alxabasha ku sugnaa wa kaana melikuhaa boqorkeedu waa wa najaashi weeyahe musliman buu ahaa xiina daaka wuu islaamay falamaa calima markuu ogaaday bi haadaa arrintaa markuu ogaaday annabiyu sala allahu calayhi wasalam arsala wuu diray camar bin umaya ninka la odhan jiray addumriyu ninkaasu wuxuu u diray lilnajaashiyi liyakuuna wakiilan canhu inuu ka noqdo fii zi aa yahay ziwaaji ummi xabiiba ummi xabiibo yacni guurkeeda inuu wakiil nabiga uga noqdo oo caqdigu uu aqbalay ninkaas ya camar bin umaya aldumariy ninkaasaa u aqbalay wa fi lmuhaajiriina khaalid binu saciid baa ka mid ahaa yaa ku jiray ibnu ibnu cammi abi sufyaan gabadha adeerkeed buu ahaayo aabbaheed abu sufyaan bay ilma adeer ahayn adeerkii baa dhal abu sufyaan adeerkii baa dhal ninkanaa marka gabadha u xigay oo weli u ahaa markaas xigsan waa asagun baa laga doonay walaayadii laga qaaday najaashina wuu nikaaxiyey markaas wuu caqdiyey ayahay camar bino waayo umayana marka caqdigiibu aqbalay oo wakiilkii nabigu ahaaye uu aqbalay wa fi lmuhaajiriina khaalid binu saciid ibnu cami abi sufyaan fa kaana weliyan buu ahaa liummi xabiibata fii ziwaajiha binabiyi sala allahu alay nabiga loo guuriyey wanajaashina kaana wakiilan canhu sal nabigu wakiilka ahaa uma amara najaashiya uma amara najaashiyu najaashi wuu amray oo bisabi sadaaqi bayna yaday khaalid meherkii gabadha dee khaalid iyo dadkii kaleetaa meeshii soo fadhiistay oo uliyadii gabadha ahaa marka gabadhii baa la warsanayaa soo maha meherkii baa hortooda la dhigay lacagtii meherkeeda oo afarta kun waahayahay yani afarta kun ayd baa hortooda lagu daadiyey amaama alqawmi qowmkii hortooda wakaana sadaaqu wuxuu ahaa arbacata aalaafi dirhamin aw mi'atay diinaar buu ahaa waqiila arbaca mi'a diinaarna waa la sheegay afar boqol oo diinaar buu ahaana waa la wakhadaba najaashiyu najaashi wuu doonay gabadhii buu weydiistay wakhadaba khaalidna bacdahu gabadhii buu bixiyey waxasala aliijaabu waalqabuulu iijaab iyo qabuul baa meesha ka dhacay de iijaab iyo qabuul yaa meesha ka dhacay meesha iijaabka iyo qabuulka unbaa la doonaya aya oo ninka zawjku hadduu siiqada la hormaro iyo weligu hadduu siiqada la hormaro waa isku mid markii uu yacni iftitaaxan iyo khudbadan kale la akrinayo waa sunne eh qofku haddii uu yidhaahdo markaa heble hebel oo sadaaqeedu intaa yahay igu nikaax hadduu yidhaahdo oo weligu u yidhaahdo waan kugu nikaaxi heble hebel oo weligeed aan ahayn nikaax sadaaqeedu intaa yahay kugu nikaaxiyo waa sax hadduu weligu siiqada hormariyo uu yidhaahdo heble hebel nikaax intaan kugu nikaaxiy kana waa aqbalay uu yidhahdana waa isku mid marka iijaabiyo qabuulun baa la rabaa waxasala aliijaabu walqabuul bixuduuri man kana hunaaka min almuslimiin waakaluu alwaliimata waliimadiiba meesha ku cuneen ay bacda dalik wadawajaha najaashi uu guuriyey raximahu llahu waradia allahu canhu allah ka raadi noqday wa arsalahaa wuu diray maca shuraxbiil linabiyi sala allahu alayhi wasalam ya ay wuu jahazahaa wuu qababaaliyey wuu ambabixiyey annajaashi ay raximahu llah waradia canhu allah ka raadi noqday jihaazkuna yani waa waxa gabadha markii la galbinayo wixii lasoo siiyaa jihaaz liya gabadha markii la guurinayo guriga in la geeyal rabo wax alla wixii alaabahoo lasoo siiyo ama dhar ahaado ama alaab ahaado ama wax alla wixii lasoo siiya waxaa la yidhaha jahaas waa lagu soo galbiyey wax fiican baa lagu soo galbinaya gabadha wahaakada rawaahu abu daawuud baa xadiidkaa wariyey wanisaa-i wa axmed can abi jacfa waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi khadabanaa cumaru radia allahu canhu cumar bin khadaab baa khudba noo akriyay buu yidhi faqaala wuxuu yidhi alaahoy laa tuqaaluu bisidaaqi nnisaa haweenka meherkooda qaali ha ka dhigina alaa laa tuqaaluu ha qaaliyeynina bisadaaqi nisaai haweenka nisaa yacni sadaaqooda iyo meherkooda qaali ha ka dhigina fa innahaa ayadu waa sadaaqi meherki weeye low kaanad hadday ahaatay makrumatan hadday makrumo iyo sharaf ahaan lahayd fi dunyaa adduunyada ow taqwan hadday alla kacabsi tahay cinda allahi ilaahay agtiisa kaana owlaakum biha waxaa ku ool ku owleyslaan lahaa annabiyu sala allahu alayhi wasalam nebi maxamed cid ooga dhowaan lahayd ma jiro haddii adduunyada meher fara badan lagu gaarayo sharaf oo magac lagu helayo ama ilaahay agtiisa hadhow ajir looga helayo ilaahay agtiisana yacni taqwo ziyaadaha ay tahay nebi maxamed baa ku owleysaan laha fa innahaa low kaanad makrumatan hadday tahay fi dunya adduunyo karaamo iyo sharaf hadday tahay ow taqwan cinda allah hadday tahay kaana owlaakum waxayn kugu owleysaan lahaa bihaa iyada annabiyu sala allahu calayhi wasalam maa asdaqa rasuulu llahi rasuulka ilaahay muuna mehersiinin sal alay wasalam imra'atan oo min nisaa'ii ka mid a walaa usdiqa lama lama mehersiinin imra'atun gabadh oo min binaat banaatii gabdhihiisii ka mid a aksara wax ka badan min sintay cashrata awqi'a labiyo toban waqiyadood wax ka badan waa waa niskii hadda aanu sheegayna wuu la jirahay waa shan boqol oo dirham labiyo tobanka waqdo hadda waa afar boqol iyo sideetan markii niskii lagu daro nisku uqiyatin markaa waxay noqonaysaa shan boqol oo dirham shan boqoloo dirham unbaa ugu badnayd wey haweenka nabiga gabdhihiisa wuxuu ku nikaaxin jiray marka meherka aan farada laga badinayo o la qaaliyaynayo wax hadda qiimo uu leeyahay ama wax sharaf oo lagu gaaraya ma jiro wey ya marxaban haddana arrintu waa un waa yahay doolarka unbay kunka unbay ka bilaabanaysaa ugu yar ya iyo wixii ka koreeya un wey marxaban waa cajiib casharatu aalaaf baa lagu nigaaxiyey gabor maal dhow aan joognay caqdigeedi aanu xaadirnay casharatu aalaaf wax ka yar waa diid casharatu aalaaf dollar waxay warisay mid ayada walaasheeda oo ka horreysay in khamsata cashar lagu meeriyey marka ayadu cishriin bayba sheegatay sidii loo beriyaa tobankaa laga dhigay ya marka mashaakil buu noqday baalkii oo dee caadi zaa'id buu iska noqday hadda marka hadda wax qiimaho uu leeyahay oo sharafoo lagu gaarayo ma jiro gabdhihii hore miyigaba haddii la doono mararka qaarkood kuwa qaarkood meerka way iska basan jireen ya konton halaad ama afartan halaad gabadh lagu meeriyaa la sheegi la sheegi jirta marka hadda taas waa un magac mooye xoolaha iyada la siinayana ma aha xoolaha noocaas oo kalea inayna helin bayna u badan tahay marka adu kollay dhib baa iska jiro gabdhaha gabdhaha naftoodu dhinacayb ayaguna dhinacooday ka cabanayaan waxay leeyihiin raggii baa kalsoonidoodii baa yaraatay raggii mar haddee ragga kalsoonidoodu yaraatay waa in caqdigaa lagu riixo lagu agteeyo si maaragtay xoogaa dee qiimo badan marka hore loo istaago hadda waa iska dhaqaaqi ma dhihi karo qiimihii baa hor yaallad waa inuu qiimahaas meesha dhigo marka kalsoonidii ragga markay yaraatay oo raggii abayeelkooda u yaraaday dumarka gabrihii ay ka dhaqaaqayaan meel cidla uga tegayaan bay ayaguna caqdiga adkeeyeen meel adag bay ayaguna qabsadeen dhinacaasay igu cabasho ka keenayaan dumarku laakiin waxa weeye kolleyba waxa fiican in maaragtay sunnada la raaco waa yahay oo waxaan wax yani makrumo iyo sharafa meehee waa yahay sida sunnadaa la raaco wixii ilaahay kuu qadarina kolley ma gafaysid rawahu asxaabu sunan watazawajad imra'atun baa guursatay oo min bani fasaarata ka mid ah calaa naclayni laba laba kabood keliya ayay nin ku nikaxsatay a gabadhaas ya min bani fasaara bay ka mid ahayd ninkii waxay kula heshiisay laba kabood laba kabood may siinaysaa ha bes faqaala rasuululahi wuxuu yihi sala allahu alayhi wasalam aradiiti ma raalli noqotay min nafsiki naftaadii iyo wa maaliki waxaad adigu lahayd oo dhanba minaclayni laba kabood miyaad ku raalli noqotay qaalad waxay tihi nacam faajaazahu nabigu waa ogolaaday hadday ayna suuroobaynin wuxuu dhihi lahaa waxaas ma noqonaya meere wax fiican raaso marka meherku wax yarna wuu noqdaa wax badanna wuu noqdaa agsarkiisuna xad male aqalkiisuna xad male wax kasta wuu ku ansaxaya biaqali shayin waxa ugu yar ee maal ahaan loo fiirin karo wuu iska noqonaya hadda meherku noqon wuu ku ansaxaya rawaahu tirmidi wasaxaxahu can cuqbata waxaa laga wariyay binu caamir radi allahu canhu ana nabiya sal alay slam qaala wuxuu yihi lirajulin atardaa ma ma raalli noqonaysaa oo raalli ma ku tahay an uzawijaka inaan kuu guuriyo fulanata gabadha hebla la yidhaha inaan kuu guuriyo ma rabta buu nabigu ku yidhi qaala wuxuu yidhi nacam waan rabaa rasuulka ilaahi raalli baan ka wa qaala lilmar'ati gabadhiibu wuxuu nabigu u yidhi tardayna raalli ma tahay oo an uzawijaki inaan kuu nikaaxiyo fulaanan hebel qaalad waxay tihi nacam waxba kama qabaysan rasuulka ilaahi fazawaja axaduhumaa midkood buu u guuriyay nabigu saaxiibahu kii kale wuu isku nikaaxay labadood fadakala bihaa gabadhii buu la seexday ninkaas wuu aroosay walam yafrid lahaa sadaaqan sadaaq iyo meherna looma sheegin walam yucdihaa shay-an waxbana muuna siinin isagoo wax beere u qadarin waxba aan gabadhi la siinin ayuu iskala seexday oo yani wuu dukuulay wey wuu dukuulay marxaban marxaban oo marka adde wa kaana minman shahida alxudaybiya ninkaana wuxuu ka mid ahaa baa laleeyahay minman shahida alxudaybiya xudaybiya dadkii xaadiray buu ka mid ahaa qadiyada xudaybiya buu ku jiray wa kaana wuxuu ahaa man shahida ninkii xaadiray alxudaybiya sahmun baa lahu usugnaaday bikhaybar khaybar markii la qabsaday qori baa laga siinayay nin alla ninkii xudaybiya joogay qadiyada xudaybiya cumradii nabiga lagu xidhaya ay falamaa xadarathu lwafaatu geeridii markay kusoo xaadirtay ninkii saxaabigii qaala wuxuu yidhi ina rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama zawajanii wuxuu ii guuriyey fulaanata gabadhii heblahayd buu ii guuriyey walam afrid lahaa sadaaqan wax mehera oon u qadaray ma jiro walam ucdihaa shay-an waxba maana siini wa innii anigu ushudukum waxaan idin markhaati gelinayaa annii anigu acdaytuhaa inaan siiyey min sadaaqihaa meherkeedii sahmii bikhaybar sahmigeygii khaybara aan ku lahaaya gabadha ayaa meheru siiye wey markhaati ka noqday markuu dhibanay faakhadad way qaadatay sahman bay qaadatay khaybar ka qaadatay fa baacathu way gadatay oo bimi'ati alfin boqol kun bay ku gadatay marka hore haddii wax loo qadaray inaanba ay wax saasa hesheen baa laga yaaba aka markii dambana saasu nigaadi boqol kun ayay ku gadatay wey rawaahu abu daawuud baa wariyey can ibni cabaas waxaa laga wariyey radia allahu canhuma qaala wuxuu yihi lamaa tazawaja caliyun cali markuu guursaday faatimata radia allahu canhuma qaala lahu rasuululahi wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam acdihaa shay-an wax unsi gabadhi waan kugu nikaaxiye wax unsii oo meher usii qaala wuxuu yidhi sid cali maa cindii shay-un waxba ma hayo rasuulka ilaah waxaan hayo male ya qaala wuxuu yidhi nabigu ayna dircuka dircigaagii aawa alxudamiyatu alxudamiyatu la ohan jiray cabuurgareedkaagii xudamiya la ohan jiray aawe qaala wuxuu yihi hiya cindii waan hayaa qaala wuxuu nabigu faacdihaa iyaahu asaga sii faacdihaa iyaah cabuurgareedkaa siis kaa meeraa u qaadatee hadday doonto way gadanaysa kii baa loo siiyey oo markaa dee dhaqaaluhu ma badnayn waa iska dhaqaalo yari baa iska jirtae saasna hadda layskuguma adkaynaynin oo hadda yacni wax isku dhibaayey ma jira meherka saa isugu dhibaayo marka taasuu siiye taa iyada aha ayuu meher siiyey rawahu nisaa-i wa abu daawud alxaakim saxaw marka sadaaqu sidaa weeye badnaantiisa iyo yaraantiisu midna xad male midkaas yani asagoo badina waa ku suuroobi karaa ya marxaban wax badan maal badanna wuu iska noqon karaa ya waataytum ixdaahuna qindaaran falaa taakuduu minhu shay-an waa ku ilaahay leeyahay dumarkii haddaad siisaan mid ayada ka mida maal fara badan oo xoog leh haddaad siisaan waxba ha ka qaadanina de sadaaqeeda inay waxay idinka siiyaan oo idinkaga raalli noqdaan mooyaane yaraantiisuna xad male badnaantiisuna xad male sidaa wey marka laakiin kan yar unbaa ugu baraka badan way oo midka waxaanu dhibka yar oo kharashka yar unbaa iska fiican baa laleeyahay rawaahu abu daawuud baa wariy walxaakim saxaxahu wallahu aclam aclam qad yakunu sadaaqu camalan sadaaqu inuu camal noqdaan laga yaabaa camal yacmaluhu zawju limra'ati uu samaynayo camal uu qabanayo ka tacliimihaa shay-an min alqur'aan qur-aankaa wax ka barayaa buri sida xaadiida noo soo socoto cidqi buu noqon karaayo ayadoo addoon ahayd haddaad xorayso markaad xoraysana aad guursato markaad aad tidhahdo sadaaqaagina cidqigaan kaaga dhigay caadi buu u gelayaa way sida noogu imaan doonta xadiis tacliim kale iyo sanco kale haddaad barto waa sidoo kale can sahl bni sacdin radi allahu canhu ana imra'atan baa jaaat naag baa jaaat ilaa rasuulillahi u timid sala allahu alayh wasalam faqala waxay ti ya rasuul allah ji'tu waan imid liahaba laka nafsii naftayda inaan kuu hibeeyo yaan u imid fa nadara ilayhaa rasuulullahi sala allahu alayh wasalam gabadhii ayuu nabigu fiiriyey fasacada nadara fiiradii buu kor u qaaday ilayhaa gabadhii kor buu u fiiriyey wa sawabahu hoos buu u siiriyey uma daqda'a ra'sahu madax ayuu nabigu sidaa u fooriyey wuu ka aamusay gabadhi falamaa ra'at ilmar'atu markay aragtay annahu nabigu lam yaqdi fiihaa shay-an waxba inuusan ku xukumin oo jawaabuusan u celinin jalasad way iska fadhiisatay faqaama rajulu nin baa istaagay oo min asxaabihi ka mid a faqala wuxu uhi yaa rasuula allah in lam takun laka biha xaajatun adiga haddaad ixtiyaajo u qabin oo aada doonaynin fasawijniiha aniga ii guuri faqaala wuxuu nabigu hal cindaka min shay wax ma haysaa haddee gabadhaan kuu guuriye admeer anka admeer oga dhigta qaala wuxuu yidhi laa wallahi ya rasuul allah shilin gacanta kuma ayuu yidhi qaala wuxuu nabigu idhab tagoo ilaa ahlika odago bal reerkaagii iyo bal qaraabadaadii ku laabo oo fandur soo fiiri hal tajidu shay-an bal wax inaad hesho fadahaba wuu tegay uma rajaca wuu soo noday faqaala wuxuu yidhi laa wallahi ya rasuul allah ma wajadtu shay-an wax ma soo helin bu qaala wuxuu yidhi nabigu undur war bal waxun soo fiiri walow khaataman min xadiid fargashi oo bir aba allaha ka dhigay fargashi bir ka samaysan ba allah ka dhigay waxun soo raadi marxaban qaala wuxuu yidhi ninkii waayahay marxab fadahaba ninkii wuu tegay oo uma rajaca wuu soo laabtay faqaala wuxuu yidhi laa wallahi ya rasuul allah maa wajadtu shay-an waxaan haya male qaala wuxuu nabigu undur walow khaataman min xadiid fadahaba uma rajaca faqaala laa wallahi ya rasuul allah walaa khaataman min xadiid fargashi bir aba allaha ka dhigay waxaan haya male walaakin haadaa izaari tan waa macawisdaydii falahaa nisfuhu nis ayadaa iska leh nisna anigaa leh waa macawisti uu qabay ogow maa sha allah faqaala rasul lahi wuxu uhi sala allahu alayh wasalam maa tasnacu biizaarika hoosguntigaagu maxay ku samaynaysaa gabadho in labistow adiga haddaad xirato lam yakun calayhaa minhu shay ayada waxba ogama sugnadee haddaad adigu qabto adiga saa u qabto unbay kugu dhammaani wa in labisatu ayada hadday qaadato xiratana lam yakun calayka minhu shay de adiga waad ka qaawan tahay marada haddii la kala gooyana intifaaceedii baa tegiyoo qaybtii la arkay guntina ma noqonayso maxay marka niskeeda u tari fajalasa rajulu ninkii waa iska fadhiistay marka wuxuu ku jawaabu garan waaya de meher baa lagu xidhi meherna waa waxa shay ugu yar baa keen la yidhi waa marka wuu iska fadhiistay xataa daala majlisu caba'ar buu fadhiyey uma qaama wuu iska kacayoo fa ra'aahu rasuulullahi ba arkay sal alay wasalam muwaliya isagoo jeestay marka caba'ar iska fadhiyey oo intaana lala hadlin yuu iska kaco iska tegey markaasuu arkay nabiga isagoo sii socda ninkii fa amara bihi nabigu uu amrayo faduciya waa loo yeeray falamaa jaaa markuu yimid qaala wuxuu yidhi maadaa macaka min alqur'an qur'anka wax ma ka taqaana wax kale waadba weyde qur-aanka wax ma ka taqaana qaala wuxuu yidhi macii suurata kada suurat heblaan aqaanaa xifdisnahay wa suurata kada baan aqaanaa cadadahaa suurado badan buu tiri qiila wacamaliya albaqara wa aali cimraan kaana yaxfaduhuma calaa qalbi suurata baqaraan aqaanaa aali cimraan baan aqaanaayo kada baan aqaanaayo waa kaa suuradaha dheerdheer oo lixda libax la yidhahdeen aqaanaa yio kaas dhinaca xoolahan baana ku fiicnayn maoge qur-aanka waa naqaanaa buu leey wax badan baan ka aqan ya qaala wuxuu nabigu ataqra'uhunna ma xifdi ma ma xifdisan tahay oo ma aqrinaysaa can dahri qalbiga kor ma ka taqaana qaala wuxuu yidhi nacam qaala wuxuu nabigu idhab tag faqad mallaktukahaa gabadha waan kuu nikaaxiyey bimaa macaka min alqur'aani baan kugu nikaaxiyey wixii qur-aanka aad ka taqaano inaad barto yaan kugu nikaaxiyey orod wado wa fii riwaayatin zawajtukaha waan kuu guuriyey bimaa macaka min alqur'aan marka tamliiku bimacna taswiij un weeyaho waa guurintaas buu ku ansixi karaa nikaaxu caqdigu ay zawajtukaha waan kuu guuriyey bimaa macaka min alqur'aan baan kugu guuriyey rawaahu lkhamsa can anas waxaa laga wariyey radi allahu canhu ana nabiga sal alay wasalam actaqa safiya safiya bintu xuyey gabadhi la odhan jiray buu nabigu xoreeyey wa jacala cidqaha wuxuu ka dhigay sadaaqaha sadaaqeedii buu ka dhigay can abi muusa radi allahu canhu can nabi sal alay slam qaal halaaatun saddex yu'towna waa la siin buri nabigu ajrahum ajirkoodii maratayni laba goor cabdun addoon addaa guta xaqallahi ilahay xaqiisi iyo wa xaqa mawaalihi waayo dadkii sayidkiisa ayoo lahaa xaqoodiina wuu gutay fadaalikaasu yu'ta ajrahu ajirkiisaa la siinayaa maratayni laba jeer wa rajulun weeye kan labaad kaanad cindahu agtiisa waxaa atay jaariyatun gabarh addoon ah wadiicatan oo qurux badan fa addabaha wuu edbiyeyoo fa axsana edabaha edabteedii buu wanaajiyey uma actaqahaa wuu xoreeyey uma tazawajaha wuu guursaday yabtaqii isagoo dalbaya bidalika arrintaa wajha allah ilahay ridihiisu ku doonaya fadalika yu'taa ajruhu maratayn kaana ajirkiisi laba goor baa la siinaya wa rajulun weeye kan saddexaad aamana bilkitaabi alawal kitaabkii hore ayuu rumeeyey uma jaaa alkitaabu alaakhar kitaabkii kale ayaa yimid uma jaaa waxaa yimid alkitaabu alaakhiru kitaabkii kale fa aamana bihi wuu rumeeyey kitaabkii dambe iyo nabigii dambena wuu rumeeyey fadalika kaasna yu'taa ajruhu ajirkiisi baa la siinaya maratayn laba goor rawaahuma alhamsatu wallahu aclam yajibu sadaaqu sadaaqii wuu waajibayaa bilwafaati buu ku waajibi oo bidukhuuli buu ku waajibi haddaan la magacaabin sadaaqa oo sulbiga cadiga aan yani caqadka sulbigiisa aan lagu sheegin ayahay wafaat hadduu nink qofku dhinto waayo weherkii waa waajibaya hadduu dukuulo oo la seexdana waa waajibaya su-ila ibnu mascuud cabdullaahi ibnu mascuud baa waxaa la weydiiyey radi allahu canhu can rajulin in tazawaja imra'atan naa guursaday walam yafrid lahaa sadaaqa wax sadaaqa u qadaray ma jiro walam yadkul bihaa mana uuna dukuulino ismayna arag xataa maata ninka ilaa uu ninka iska dhinto faqaala wuxuu yidhi cabdullahi bnu mascuud lahaa midlu sadaaqi nisaa'iha haweenkeeda waa haweenka qaraabadeeda ehe meerkeedii oo kalea usugnaaday gabadhaas laa waksa nusqaan ma jirto walaa shadada ziyaadana ma jirto wixii meheru misl baa waajibayo wax iyada qaraabadeeda lagu meherin jiray oo sadaaq loo siin jiray unbaa la siin farta laga saari laa waksa walaa shadad walaa hal miiraasu dhaxalkana waxbay ku leedahay oo ninkii way dhaxli wa calayha alciddatu ciddana way ku aj way ciddo tirsani marxaban lam yafrid lahaa sadaaqan ay lam yubayin lahaa shay-an wa midlu sadaaqi nisaa'iha ka ummihaa wa camatihaa wey hooyadeed eeddadeed wa khaalatihaa wa ukhtihaa habaryarteed iyo walaasheedoo ka weyn wixii lagu mariyo walwaksu annaqas weeye washadaduna bitaxriiki aziyaada lagana nusqaamin maayo lagana ziyaadin maayo faman maata canhaa zawjuhaa naagti uu ninkeedu ka dhinta qabla dukuuli asagoo iyadoon is arag walam yadkur lahaa sadaaqan meherna oomuna sheegin laguma sheegin fi lcaqdi ya marxaban fa calayhaa dusheeda waxaa ahaaday ciddatu wafaatin calayhaa dusheeda waxaa ahaaday ciddatu wafaat horta ciddatu wafaat bay gelaysaa way ciddo tirsan wala hal miiraasu dhaxalkiina way qaadan wa meheru milihaa bay leedahay wa calayhi bacdu saxbi wataabiciina wa abu xaniifa waaxmed waisxaaq wa qaala caliyu wuxuu yihi cali bn abi taalib wabni cumar iyo wabna cabaas iyo wamaalig iyo waleysi iyo washaafici calayha alciddatu ciddada un baa lagu leeyahay walaa hal miiraasu faqad dhaxalkana way yeelanaysaa wa ama almeheru falaa liannahu yajibu bilwadi meherku wadi uu ku waajibaa walam yaqac madcin w saasay leeyihi faqaama waxaa istaageen markuu qadiyada iyo xukunka cabdullahi bnu mascuud riday faqaama waxaa istaageen macqil bnu sinaan ninka la yidhaha alashiciy faqaala wuxuu yidhi qalaa rasuulullahi rasuulka ilaahi baa xukumay sal alayh wasalama fii barwac binti waashiqin barwac bintu waashiq gabadha la yidhaahdo mitla aladii kii oo kale u xukumay qallayta aada xukmisay wey xukunkan aad riday oo gabadhaa nin baa mehersaday ayagoon isaarag buu dhintay meherna loomuu qadarin meheru mitl baa u waajibay gabadha saasuu nabiga ku xukumay buu yidhi fa farixa biha ibnu mascuud cabdullahi ibnu mascuud wuu farxay wey markii yani xadiid daliil aho xukunkiisii waafaqin la sheegay markaasuu yani farxay rawahu asxaabu sunan ba xadiidkaa wey an basrata waxaa laga wariyey ibna aksam alansaariyi radia allahu canhu anahu qaala linabiy wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam tazawajtu waan guursaday imra'atan bikran gabarh bikaara ahaan guursaday buui fii sitriha baan ku guursaday buui fii sitriha yani gurigoodii baan ku guursaday sitriga saasa loo gabar yar oo yani gurigoodii joogtaan anigu guursaday fadakaltu calayhaa faidaa hiya xubla markaan la kulmayba habeenkii aan u horreeyey oon is aragnayba waaba uur gabadha xaamilo faqaala nabigu wuxuu yidhi sala allahu alayhi wasalam lahaa sadaaq de mar haddaad dukushadiis aragteen ya gabadhi meher baa u waajibay sadaaqeedii bay qaadanaysaa bimaa kii istaxlalta aad ku xaliilatay min farjiha farjigeeda oo meherkeeda meheru misl wixii hooyadeedii eeddadeedii la siin jiray oo qaalibka u ahayd unbaa la siinaya u waajibayo walwaladu waladka adoonkiina wiilkiina walwaladu ilmihiina cabdun laka adigoo addoon kuu yihi macnaheedu waa maxay adigaa korinaya oo tarbiyaynayo oo markaa waa ilmo adigu aad soo karsatay unbuu noqonayaa looga jeeda xaqiiqatulcabdi maaha addoonka caadiga maaha taa loogama jeedo walwaladu cabdun laka oo qofka xorka ah alxoru yustacbadu bilixsaani baa le qof xor haddaad wanaag iyo ixsaan u samayso ixsaankaas iyo wanaagga aad u samaysay baad ku addoonsatay wey oo de qofkaasi yani uu ku yani adaa wanaag u sameeye de xaq baad ku leedahay marka saasaa looga jeeda walwaladu waladkiina cabdun laka fa idaa waladad markay dhasho fajlidha jeedalka ha lagu dhufto oo fajliduuha karbaasha oo amase faxaduuha xada waa shakuraawe xadda ka oofiya xaddi lagu laha kaas markaa marxaban faxakama lahaa nabigu wuxuu uxukumay bisadaaqi meherkii bisababil wadi alladii aye sumiya aye alladii yani meherkii la magacaabay oo haddii meher la magacaabay meherkii buu siinayaa ow meherlmithli meherlmithli baa u waajibi in lam yusami lahaa meher hadduu la magaca in lam yusami lahaa shay liannahu idaa wajaba weerku hadduu waajibay binikaaxi shubhati hadduu ku waajibay fa wlaa binikaaxi saxiix nikaax shubha hadda hadaad yani naag iska iska nikaxsan oo kaleeto camal iyo waxaas waa shubha haddaad ugu dhacdo wuu waajibi yani meherku meher mithlku waajibayay nikaax saxiixa hadda nikaaxa waa saxiix ninkaan si kale unbaa yani naagti baa hadda xamli amooyaan wax kale unbaa meesha yimid wa qawluhu walwaladu cabdun laka uu nabigu yidhi ay tucaahidu bitarbiyati ilmahaas waa tarbiyaynaysaa walixsaani ilayhi wanaag baa usamey waad korinay fayakuunu laka kalcabdi addoon oo kale kuu noqon fabilixsaani ixsaanka iyo wanaagga yustabcadu yani yustacbadu linsaanu qofka insaanka yaa lagu addoonsadaa wailaa fawaladu zina hadda saasaa looga jeeda addoon oo kale kuu yahay baa laga wadaaye haddaan saa la odhan fawaladu zina min alxorati naag xora ilma zinaa dhashay xorun wey ilmahaas waa xor wa mansuubun liummi hooyadii baana loo nisbaynaya aabbo ma lehe hooyadun baa loo nisbaynaya wazaada fii riwaayatin wafaraqa baynahuma nabigu wuu kala geeyey waa wa xujatu lisawri oo riwaayadan damba waxay ku daraysaa wuu kala geeyey aw xujatu lisawri imaamu thawri iyo wa axmed imaamu axmed ibnu xambal iyo waisxaaq binu rahawey fii qowlihim ina alxabla min azina yamnacu caqda nikax ya riwaayadaas markaa laga warinayo imaam axmed iyo thawriga imaam thawri laga warinayo isxaaq binu rahawey kaa weeye yani naag uur ah oo zina xamli ku ah nikaaxeediiy caqadkeedu ma ansaxay wa qaala abu xaniifa wuxuu yihi washaafici laa yamnacu ma mancinayo liannahu laa qiimata lahu yani zinadaas xamligaas zinaha wuxuu qiimaha uu leeyahy ma leh maxaa yeele waa biyo aan xurmo lahayn way marka ciddana naagta kama gelayso waxa uu man uu sheegahayana ma jiro laa qiimata walakinahu makruuh laakin waa karaaha naag uur ah waayo xaamilo ah in la nikaaxiyo waa karaahu leeyahy in la iska sugaafeh walaa ciddata calayha cinda shaafici ciddana xataa ma gelaysu leey hay ciddoo gelays ilmaheedu yani waa yahay waa ilmo aan waxba aan ahayn xurmo lahayna waa zino waa zino marka saasay jamhuurta u xoog badan yihiin inuu caqadku iska ansaxayo naag oo ilmo yani uur yani uur zine a wado waa la nikaaxin karaa nikaaxuna waa saxiix saasay jamhuurtu qabaan rawaahu abu daawuud nasalu llaha sitra wa tawfiiq aljahaaz ay jahaazkii weeye waa gabadhii oo la galbiyo galbintii qofka waxaa yaalaha lagu galbiyo oo la siiyo ayaa jahaazka la yidhahdaa wey aljahaaz bilfatxi la akriyo maa yucaddu lilmayit mayidka wixii loo diyaariyo jahaaz waa la yidhaha mayidka markuu dhinto ama bixintiisa hore dhaqida iyo kafanka iyo waxaasoo dhan jahaaz baa la yidhaha walilmusaafiri qofkii musaafirka wixii loo diyaarinay jahaaz baa la yidhaha waa lambabixinaya waa la qababaalinaya qofka ambabaxayo waa la qababaalinaya waa la sagootina wixii lagu sagootin laha saahidiisi iyo wix walilcaruusi gabadha arooska wixii lagu soo galbiyana waa la yidhaha walkasru luqatan radi'a jihaaz in la yidhaha waa luqa xun wey qaala camar bin cumar bin cabdilcaziiz wuxuu yidhi radi allahu canhu ninkii cajiibka ahay qaliibkii shanaad ahaaye yani caadilka ahaa wuxuu yidhi tajahazii bijihaazin tabluqiina bihi yaa nafsu qabla radaa lam tuqlaqii cabasan ya naftiisii buu la hadlay tajahazii buu yidhi diyaargarow oo diyaarso bijihaazin jihaaz diyaarso tabluqiina bihi aad meel fiican ku gaarto waay sahay wanaagsan oo hadhow aakhira aad meel ku gaarto diyaarso yaa nafsu nafay qabla radaa intaada halaagsamin lam tuqlaqi laguma abuurin cabasan ciyaar laguma abuurin nafay in ciyaar lagu abuuray ma aha xikmad baa lagaa raba hadha waa lagu xisaabi ya can caliyi radi allahu canhu qaala wuxuu yihi jahada rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay baa soo gelbiye faatimata fii khamiilin busto wa qirbadin qirbadka biyaha lagu subanayo wa wisaadatin barkin xashwaha waxa lagu cubayba idkhirun geedka idkhirka layidhaaha waa reeraha uu yahay intaa basaa lagu soo gelbiyo bustihii ay huwan lahaayeen qarbadka ay biyaha ku shubanayeen iyo barkinta ay madaxa gashan lahay barkintaasoo weliba geedka anagarka oo riiraha lagu soo guray wax nafli aan hayo halkaas waaya faatimo bintu rasuulillaah sayid sayidatu nisaai nisaai alcaalamiin gabadhan lagu sheegay marna la yidhaha sayidatu nisaai ahli ljanna ahlujannaha haweenkoodao dhan waa sayidkoodii ya maalinkay arooska ahayd wix lagu soo galbiyey waad aragtaa cajaa'ib waay muxuu marka adduunya qiima ay leedahay wax qiimo ah oo ay leedahay ma jira wy wuxuu leeyahay sheekhan waaya shariifkeenaan kitaabka iska laha wuxuu leey fandur yaa akhi ma maa jahazahu nabiyu sala allahu alayhi wasalam liibnati nabigu waxa uu ku soo sagootiyey liibnatii gabadhiisii faatimata sayidati nisaai alcaalamiin wa huwa kisaa-un busto weeye yaltaxifuuna bihi ay isku dadaan oo huwadaan wa wisaadatun yani barkin yadumuuna ruus yadacuuna ru'uusahum calayha ay madaxa saartaan iyo wa qirbatun lilma qirbad ay biyaha ku shubtaan fa ayna hada mima yasnacuhu lmuslimuuna alaan maanta waxay maxay muslimiintu samaynayaan bui min atarafi watawasuci fi ljahaazi wey alladii ilaa kaasoo ilaa xaddin xad gaarsiinaya yu-addi ila alkharaab kharaab ba gaarsiinaya addunyada inay ku kharaabto wey maxaa yeelay arooskaas keliya kharashkaa lagu bixinayo yaa wuxuu noqonayaa maasha allah khatar ya intaasaa lagu bixinaya lagu kharash garaynaya meel ka fiican baa lagu bixin lahaa adduunya wax qiimo ay leedahay male intii intaasoo dhan la burburinayo ya nasalullaha rawahu nisaa-i baa wariyay nasalullaha tawfiiq wallahu acla waclam waay cilaanu nikaaxi nikaaxi oo la muujiyo walahwi fiihi loo ciyaaro nikaaxa in la muujiyo banaanka lasoo dhigaa wanaagsan haddana loo ciyaara weliba def loo garaac can irubayci waxaa laga wariyay bintu macawadin radi allahu canha qaalad waxay tidhi jaaa nabiyu nabigaa yimi sala allahu alayhi wasalama fadakala nabiga ayaa soo galay bay tihi xiina buniya calaya markii lay aroosay maalinkii lay aroosay nafteedii buu nabiga gurigeyga yimid bay fa jalasa wuu fadhiistay oo calaa firaashi firaashkayga yuu ku fadhiistay firaashkayga gogoshaydii waa meesha gogoshay iyo firaashkii laygu aroosay wey ka majlisika haadaa waa ninkay u sheekaynaysay bay ku leedahay xadiidka ka warinayay saan hadda ugu fadhidoo kale sararta fa jacalad waxay guda galeen markaa juwayriyaatun gabdho yar yar oo jaariyaada waa gabdho yar yarahee noo joogay oo lanaa anaga noo sugnaaday inama yar yar baa yadribna waxay garaacayaan bidef def bay garaacayaan wayandubna waxay ammaanayaan man qutila raggii la laaye oo min aabaa'i aniga aabbayaalkayga yowma beder beder maalinkeedii aabbaheed iyo laba adeereheedaa lagu dilay beder markaasay ammaanaya shajaacadii iyo karamkii iyo sifaatkii wanaagsanaa ay lahaayeen yaa lagu ammaanaya maxaa yeele maalinka arooska markii dadka la samaynayo in wiilka iyo gabadha iyo dadkoodii la ammaano wey saas ayaga maanta faraxsana ayagaa loo farxayaae waayo ayagaa la ammaanaya gabadhi baa la ammaanaya aabbaheed iyo walaalaheed iyo reerkii ka dhalatay iyo yaa wanaag lagu ammaanaya sidoo kale wiilkiina waa la amaanay qaalad waxay tihi ixdaahunna nabiguna waa dhegaysanaya meeshuu fadhiyaa guriguu dhex fadhiyaa id waktigaaba qaalad ixdaahunna gabdhihii mid ka mid ah waxay tihi wa fiina nabiyun yaclamu maa fii qadin waxay akrinaysay tirinaysay ku darsatay ya wafiinaa fiiga anaga waxaa ahaaday nabiyu nabi nabigoo yaclamu ogo maa fii qadin berri waxa dhacaya xataa waa ogi waa la socda faqaala wuxuu nabigu dacii ka tag haadihi iska daa hadalkaa waquulii dhe biladii kunti taquuliina ammaantii hore markii hore aad waday ee gabadha aabbayaalkeeda aad ammaanaysay ammaantii sii wad bu tan iska dhaafo xali qaybka horta qaybka ilaahay baa la khaas noqday inkastoo ilaahay uu macnay uu nabiga ogeysiiyo oo rasulka qaybka iyo dadki kaleeto asaga uu jecel yahayba qaybka uu ogeysiinayo ya marxaban waayahay waaya qaybka oo rasuulku hadda waa og yahay ilaa man irtadaa min rasuul baa ilahay yidhi ilaa man irtadaa min rasuulin marka aybka inkastoo uu saas yahay haddana nabigu waa iska daaye wuxuu yidhi iska dhaaf hadalkaasoo ammaantii noo wad ammaantii aad gabadha ammaanaysay iyo habayaalkeeda iyo halkaas kaasaa la wadaya markaas dacii haadihi waquulii biladii kunti taquuliina rawaahu lbukhaari wa abu daawud watirmidi can caishata radi allahu canha annaha iyadu dafad imra'atan gabar bay galbisay waayo ilaa rajulin bay u galbisay waa gabadhu kolleyba qaraabada u haydo iyadu marka ay gacanta ku haysa caaisha oo min al ansaari ka mid a nin ree ansaareed ay ku dartay yaa u galbinaysa faqaala nabiy llahi wuxu yhi sala allahu alay wasalam yaa caaishatu caaishoy maa kaana macakum lahwn wax ciyaar ah iyo daf ahoo la garaacaya ma jira miyaa fa ina alansaara yucjibuhum lahw nimanka reer ansaareeda ciyaarta way jecel yihiine gabadha ayadoo keligeeda dhukuble guriga hageynina u ciyaar gabadha gabdha u bixiyo sidaasuu nabigu yidhi ya xayl arooska in la qurxiyaa la rabaa mogtaha waa inay gabdho soo usoo ciyaaraan oo gabadhi si qurux badan lagu soo galbiyo wa ya marxaban maa kaana macakum maciina ma ahaani miyaa lahwn soo ciyaar iyo waxaad gabadha u ciyaartaan sooma haysaan fa ina alansaara yucjibuhu lahw lahw waa cajab gelinayo ya way jecel yihiin lahwiga فكانت عند عائشة امرأة اسمها فارقة بنت سعد يتيمة بأهتليها أو أي قريبة لها وأقوم بها إذا كانت كويسة من قرابي إيه فلما بلغت زوجتها ويقرس لنويد بيقرس بن جابر الأنصاري وصارت معها في زفافها بيود إلى بيت زوجها فلما عادت مركز لغتي قال رسول الله ما كان معكم لهو فإنه يعجب الأنصار أي سون معنا عيار ما حد هو عيار ويدين يا وفي رواية وحاكوس هنيد فهل بعثتم جارية قبر ما حد أقدر ويدين قبر ده قبر كدرة تضريب قرعه بالدفي دف قرعه دربان قرعه أو تغني هيستمر كأو قبيض قالت وحيث عائشة ماذا